assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kulligiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba ood inoo dhegaysanaysaan halkani waa star f m codka gobolka waqooyi bari ku soo dhowaada saaxiibayaal barnaamijkii hoggaanka star ee wargelinta bulshada oo maantaoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa subax axada taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha labiyo tobnaad ee dabayaaqada sannadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo yuusuf gaasa ayaa idiin soo saaray halkana idinkala socodsiin doona barnaamijka hoggaanka istaa ee saaka ee soo dhowaada ee khiyaaray dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba ood inoola jaan qaadaysaan maanta saaxiibayaal barnaamijka hoggaanka star waxaad kaga bogan doontaan oon ku soo qaadan doonaa inta aynu hawada ku jirnana dhinacyo fara badan oo kala duwan oo mudnaan iyo muhiimad gaara leh aynu ka dul istaagi doonaa ka falanqayn doonaa tusaalooyin muhiiman aynu soo qaadan doonaa kana hadli doonaa barbaarinta wanaagsan ee ubadka maadaama ubadku yihiin lafdhabarta iyo halbowlaha haddii dhaqan wanaagsan aan loo horseedinna haadaan in laga soo laabtay adag tahay ay ka duulaan qodobkaasi ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa aad maqli doontaan oo aynu soo qaadan doonaa waa maxay ama waa kuwe tusaalooyinka ugu wanaagsan ee u fiican barbaarinta ubadka markay timaado waalidka aabbe iyo hooyo iyo macallin iyo qof walba oo wanaagsan oo jecel barbaarinta wanaagsan ee ubadka isaguna markaasi talooyinka iyo tusaalooyinka kala duwan ee hayaan ayaan jecellahay qeybaha dambe inaynu siino saaxiibadeenna hawada inagala jaanqaade ee khadadka tooska ee telefoonada jecel inay soo beegsadaan si aragtiyada kala duwan ee qabaan ee qodobkani ku aadan ay inoola wadaagaan barbaarintu markay timaado waa mid markaasi muhiimad gaara u leh iyo mudnaan qof walba oo waalidana uu dareemi karo culayska iyo caqabadda haddii ilmaha dhaqan wanaagsan aan loo horseedin barbaarin wanaagsanna uunu helin culaysyada lagala kulmi karo qodobkani ayaynu falanqayn doonaa markaasi inta aynu hawada ku guda jirno haddaba waa maxay barbaarinta wanaagsan barbaarinta wanaagsan waa tee ilmaha oo dhaqan wanaagsan loo horseedo hooyada iyo aabbaha waxa xun ay ka leexiyaan waddada xun ay ka duwaan waddada khaldanna ay ku duwaan taas ayaa barbaarin wanaagsana barbaarinta wanaagsan waa waalidka oo ilmihii carbiya u carbiya waxa khaldan iyo waxa saxsan inay kala baraan waxa xun iyo waxa fiican inay kala tusaan waxa xun iyo waxa fiican inay u kala sheegaan intaba faham dheeraada inay ka siiyaan qaar tusaalooyin ay u tusaan qaarna sheeko ay uga sheekeeyaan qaarna markaas ficil ahaan ay ugu soo gudbiyaan taasi waxa ay dhexal siinaysaa qofkii da'yarka ahaa in uu kala barto maxaa xun maxaa saxa maxaa khaldan xaggee wax u socdaan waxa wanaagsan waa kee waxa xunse ee in laga leexda u baahan waa kee isluubta wanaagsan ee waalidku waa in markaasi ay iyagu mar walba noqdaan kuwo hormuud u noqda barbaarinta ilmaha sideed u barbaarinaysaa barbaarinta lagaa doonaya adiga waalidka maxay tahay ta kula gudboon maxaay tahay ta tahay inaad ilmahaaga tusta maxay tahay xilligan oo iskuulaadkii lasoo xidhay maalmihii u dambeeyey laga yaabo qaar fara badan oo ku mida dugsiyadii qur-aanka ee weli iyagu sii furnaa in iyagana lasoo xidhay carruurtu si ay markaas nasnino yar ay u qaataan waa maxay markaasi wakhtigaagii waalidow in la joogo ma dareemaysaa ma ku xisaabtamaysaa ma leedahay iskuulkii waa lasoo xidhay dugsigii qur-aankana waa lasoo xidhay ubadkii gurigay ii joogaan aleelahay markii macallinkii culayskii iga qaadi jiray iyo culayskii uu ila qaybsan jiray iyo wakhtigii uu ubadka markaasi la qaadan jiray waxbari jiray ee uu tarbiyeyn jiray edabta uu sugi jiray aleelaha intii o dhan anay markan igu soo kor shubatay markan inaan kor isu qaada ayaa la doonayaa ilmahaygiina ayna hoostayda ka bixin barbaarinta wanaagsan ee ubadka markaasi la siiyo ayaan jecelahay qaar ka mid a inaynu soo qaadanno oo waalidka la doonaya had iyo jeer hormuud inay u noqdaan waxaa ka mid a ilmahaagii da'yarka ahaa soo koray da'diisu laga yaabo sagaal sano iyo inta ka hoosaysa inuu yahay shan sano jir lix sano jir toddoba sano jir siddeed ilaa sagaal ayuu ku jiraa waxyaabaha markaasi ay tahay inaad barto maxaa ka mid a waxyaabaha dhaqanka wanaagsana isluubta u horseedaya ay tahay inaad barto waalidkii uu ka barto bannaankana markaas kadib uu la aado waxaa ka mid a inaad barto sida salaada loo tukado sida dadka loo ixtiraamo sida dhaqanka wanaagsan mar walba uu u yahay mid mudnaan iyo muhiimad gaarala ay tahay si aad u barto aad u tusto aabbihii adigoo ah hooyadii adigoo dhaqankan wanaagsan hooyo xaggee markaasi sidee loo sameeya salaada sidee loo tukadaa gacmaha sidan isugu qabo xaggaa u jeeso waa qiblo lama hormaro qofku markuu salaada tukanayo qofku marka uu hadlayo lagama garab hadlo waa dhaqamada wanaagsan ee ay markaasi waalidku tahay inay doorkoodii qaataan oo ay ka soo baxaan ubadkana ku tarbiyeeyaan si ay u noqdaan kuwo wax anfaca kuwo wax soo saar lo kuwo yeesha hogaaminta markaasi berri iyagu door muhiima ka qaata dhaqanka wanaagsan waa inaad ilmahaaga u sheegtaa ku barbaarisaa yaa looga daysanaynaa dhaqanka wanaagsan waxaa sidan samayn jiray hooyo aabbo nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha aatee sala allahu calayhi wasalam waxaan booqanaynaa hooyeena keen qaraabadeenna ayaan soo booqanaynaa abti baan soo booqanaynaa adeeroo xanuunsan baan soo booqanaynaa eedda ayaan soo arkaynaa ma aha ilmihiina cuqdad iyo culays haddii adiga ayna dadka isku fiicnayn macnaheedu ma aha inaad waxaas adiga u sheegto inaad kala hadasho colaadda iyo culayska iyo caqabadaha kaala dhexeeya dadka aad eelka tihiin ilmahaaga inaad sheegto inaad ku wargeliso inuu ogaado muhiim ma aha taa beddelkeeda waa inaad ilmahaagii dhaqan wanaagsan aad tustaa waa inaadan dhihin hebel waan isdagaashannahay oo ooma tegayno oo hooye marku u ku dhoo maalinkii gabadhii heblaaye ahayd soo maaday ugu dhihin waa habaryartaa waa eedadaa waa ina abtidaa haa laakiin adiga waa isdagaashantihiin oo iskuma fiicnidin maxaad u sheegay markaas hooye waan isdagaashannahay miyaad dhihi alla taasi xumaa dhaqan wanaagsan ma aha waxayna kaasi kaa hor istaagaysaa waxyaabo fara badan oo ubadkaagii tarbiyadii wanaagsanayd ee uu ku qaadan lahaa tusaalooyinka wanaagsanaa ee uu kaa dhaxli lahaa ayaad garab marinaysaa hareer marinaysaa waxaadna ka ridaysaa haadaan qofka inuu ka soo laabto ay ku adkaanayso qofku markuu da'yar yahay waxa dhegta loogu sheego iyo waxa uu ficil ahaan u arko labadaba waa ku dhegaa ficilku waa ku sii laba dhegaa taasina adiga marka dambe waxaad noqoni uun in aad raad aroori dib u qaaddo waxa uu kuu geyn doono allaa og taasi inaad ka fiirsata ayaa la doonayaa adugu aad noqoto tusaale adugu aad ubadkaagii markaasi barto dhaqamada wanwanaagsan ee ay ka mid tahay salaadii ee ay ka mid tahay sadaqaadkii inaad mararka qaarkood wiilkaagii gacanta aad qabsato aad dhahdo ina keen soo tukanne markii masaajid baa lacag loo ururinaya dhaqaala la samaynaya isaga u dhiib ha ku rido meesha iyad ahayd taasi waa dhaqanka wanaagsan wuxuu ku barani berrika maalin marka uu soo weynaado inuu dhaho alla aabbahay wuxuu ku fiicnaan jiray markii sidan oo kale masaajid baa la dhisayaa la dhaho lacag bi ii dhiibi jiray geeb uu dhihi jiray isagana berrika maalin ubadkiisa ayuu sidan ula dhaqmi doonaa waa jaranjar qof kasta uu marayo waalid walba la doonayo ilmihiisa inuu mariyo si looga gudbo caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee had iyo jeer inugu soo laalaabta ubadkana ay u helaan tarbiyada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee mudnaanta iyo muhiimadda gaarka aleh loogana gudbi karo culaysyada jira deeqsinimada ayaa ka mid a barbaarinta wanaagsan ee ubadka ay tahay in la marsiiyo in la tuso naxariista ayaa ka mid a in qofka loo naxariisto qofka markaasi loo muujiyo naxariis iyana ubadkaaga waalidow mas-uuliyad ayaa kaa saara inaad barto ayaana lagaa doonayaa waa arrimo ay tahay dhammaanteen inaan ka wada sheekaysanno inaan wax badan iska dhahno in idinkuna aragtiyada kala duwan ee aad qabtaan aad inoo soo gudbisaan waa mid markaasi muhiima qodobka labaad ee aan jeclahay waalidkuna waalidiin fara badanna aan filaya inay sameeyaan kuwo kalena aan ku baraarujinayno waa waanada iyo waxsheegga ubadka waanada iyo waxsheegga ubadka ama ubadka la dhalay waa mid iyana mudnaan iyo muhiimad gaara leh kalabar ubadka saxda iyo khalad waa inaad kala bartaa ubadkaaga saxda iyo khaladka maxaa saxa maxaa khalada wadadee la maraa oo saxa wadadeese laga leexdaa oo khalada xaggeen u soconnaa xaggeen geedi u nahay xaggeen kusii furanaynaa waa xaggee dhexsinku habka loo degayo waa side waa inaad intaba ubadkaagii aad bartaa tusaale sida dadka loo ixtiraamo inaad ubadkaagii barto sida dadka looga xilshoodo sida dadka loola hadlo sida qalbi markaasi furan qofkii aad oola hadasho qalbigiisii iyo quluubtiisii marka aad ilmadkaagii u arko adigoo qofkii ixtiraamaya qof walba oo kaa weyn ka xishoonaya qof walba oo kaa yar markaasi ixtiraam siinaya kalgacayl uu ka muuqdo dhaqan wanaagsan oo xishood iyo xurmad ay ku dheehan tahay waxaa ubadkaagiina qabsanaya wadadaas iyadaa taasina adigii waxay ku dhaxalsiinaysaa ilmo kula dhaqana kula dabeecada inaad hesho wixii aad necbayd kula neceb ee xumaa wixii saxsanaa ee jeclaydna kula jecel taasina waa waanada iyo waxsheegga markaasi ubadka tusaalooyinka lagu gaadho ee ay ku dhaxalsiinayso waan sii soconaynaa qodobka saddexaad ee aan jeclahay inaan soo qabto waxaa weeye in waalidku uu la sheekaysto markaasi ubadkiisa aad tusto ood u sharaxdo isluubta wanaagsan aad maskaxdiisii koriso ilmahaaga away markaasi sheekooyinkii qiimiga badnaa ee waalidkeennu ay ina odhan jireen sheekooy sheeko ee aan soo xaadiri jirnay ee marka innaga oo meelo fog kala fadhina aabba markuu dhaho hebel iyo heblaayo iyo hebelow sheekoy sheeko dhammaanteen halkaasi aynu imaan jirnay waa maxay wuxuu inooga sheekayn jiray wuxuu inoo sheegi jiray maxay ahayd sheekooyinka maskaxda u roon ubadka soo koriya maskaxda ubadkoodu qaadi karto ayuu aabba inoo sharixi jiray ayay hooye inoo sharixi jirtay innagana waxaan ahayn kuwa markaasi ubad ahaan marka ay tahay inaan ku dhegna ahayn geelu saddex jir waa soo wada maray dhammaanteen da'yar baynu soo wada marnay sheekoy sheeka marka la yidhaahdo alla ka fiicnaynaa mararka kale iyo maalmaha kale iyo wakhtiyada kale waxay tani dib kuu xusuusinaysaa waxyaabo warwanaagsan oo lagu soo baray oo maskaxda lagugu shubay oo waalidku ahayd ma lagaaga sheekeeyey sheekooyinkii qiimiga badnaa ee cigaal shidaad aabbo intuu kuu yeedhay oo ku yidhi kaalay sheekadii markaasi cigaal shidaad sidan iyo sidan ayay ahayd alla sheekadaasi qosol badnaynaa mar walba ood isku daydo inaad markaasi sheeko caruureed aad soo qaadato ood uga sheekayso ha noqoto sheeko markaasi gudbinaysa dhaqan wanaagsan ayna noqonin sheekooyin khaldan musalsalo khaldan tv-ga iyo ilmahaaga had ya jeer kaartoonka ay daawadaan ma la socotaa waxaa halkaasi ka socda ma fahmaysaa luuqadda ay ku hadlayaan ma garanaysaa waxyaabaha ficilka ay samaynayaan waa mid ay tahay waalidow inaad la socoto tusaale ay kuu noqoto haddii horey aad markaasi ula socotay waa tallaabo wanaagsan inaad kusii socoto ood la socoto waa muhiim haddii aadan horay markaasi arrintaasi ugu baraarugsanayna hadda inaad tallaabo qaado waa mid iyana mudnaan iyo muhiimad gaara kuu leh waxyaabaha kaleetee min muhiimkaa ee waalidku markaasi ay tahay ubadkiisa marka uu la sheekaysanayo waa in sheeko walba ubadkaaga aadan la wadaagin ee ay noqoto sheekadani aad ka fikirto marka hore maskaxda ubadkaaga sheekadani ma qaadi kartaa sheeko geli karta ma tahay maxaad u sharaxdaa maanta dad lala sheekaysto waxaa ugu fiican kuwa barika maalin adiga markaaad rafaasan tahay markaad culays dareemayso markaad caqabad dareemayso markaa marka xaalad walba ood ku jirto qofka kula qaybsan kara kula wadaagi kara waa kuwa aad rabto dhan walba inaad ka hesho haddii cimrigu ilaahay ku siiyo caafimaadna aad hesho taasi si aad u hesho ubadkaagina ay u noqdaan kuwo waalidka iyo qiimaha uu ku fadhiya garanaya waa inaad maanta tababartaa waa inaad waxa xun iyo waxa saxsan aad kala tustaa si ay ku anfacaan wadada saxsanna ay u qabsadaan waalidka mas-uuliyad ayaa ka saaran markaasi waxbaridda ubadka dadaal noocee ah ayaa waalidka markaasi laga rabaa waalidku waa macallin guriga noo jooga macallinka kale ee iskuulka aynu u aadna ama dugsigeenni qiimiga badnaa ee qur-aanka kariimka aan ku baranayna aan u aadno mid la mid ayaa guriga noo jooga oo nooga sii dhow waa hooyo waa aabbo wayna daryeelaan waa noo qabeeyaan cuntayna siiyaan iyagaana seexiya macallinka kale waxyaabo tiro badan oo uusan isagu ogeyn bay hooyo og tahay hooyadana iyo macallinkana had iyo jeer waxaa muhiim ah in la helo isku xidhnaan dhan walba ah si loo gaadho meeqaamka ay u baahan tahay loona noqdo waalid iyo macallin aabbihii guriga dhammaan isku xidhan ubadkaasina ay u noqdaan kuwa caqli iyo cilmi had iyo jeer dhexla waxbarashada waalidka markaasi ka saaran ubadka waxbaridooda maskaxdooda inay koriyaan caqligooda inay kor ugu qaadaan tusaale saaka gurigaad ka baxday iskuulkii ayaa tagtay waxaad soo baratay aabbo iyo hooyo midna kuma weydiin guriga markaad imaatay waxba akhriso laguma dhihin macnuhu keliya ma aha in wax akhriso keliya lagu dhaho aabbihii iyo hooyadii hooyadii ulbay soo qaadatay waxay tihi waryaa baagga halkan dhig la soo bax buugaagtaadi wax akhriso taasi ma aha mid wanaagsan waa inaad wiilkaagii ama gabadhaadi markay iskuulka ka timaado aad u yeedhaa hooye macaanaad dhahdaa aabba macaanaad dhahdaa labada dhamman aad ka dhunkataa maasha allah waa soo dadaashay maanta waxbaa soo baratay maasha allah hooye wax yar baa kuu dhiman hoomwaagii baa kuu dhiman waxaa kuu dhiman in yar oo kooban oo kaleeto waan isla akhriyaynaa soo fadhiiso hooyo macaan waa ku jeclahay hooyo dhaqan wanaagsan ayay taasi dhexalsiinaysaa ilmihiina waxay ku dhiirigelinaysaa in uu cashiradiisii barto oo u dhaho alla hooyaday fiicana alla aabbahay fiicana gacan iima qaado markaan guriga soo galo labada dhaban buu iga dhunkadaa aabba macaanu i dhahaa madaxuu ii salaaxaa nacnac buu isiiyaa taasina markaasi ilmihii waxay u sahlaysaa in uu korukac maskaxeed sameeyo marba markay ka dambaysana uu gaadho dadaal inuu sii laba jibaaro in waxbarashadii shalay meeshuu ka joogay meel ka sarraysa uu gaadho taasna maxaa lagu gaadhaa wada shaqayn dhex marta macallinkii aabbihii hooyadii ilmihii oo aan u lala dhacaynin taa beddelkeedana ushu ay noqoto maskaxdii inaad ilmihii markaasi dhiirigeliso hooyo macaan qofka ugu fiican baa tahay dadka waa dadaalaysaa waan ku jeclahay gabadhaydiyo fiican baa tahay waxaad mar walba aan rabaa inaad noqoto berrika maalin dhakhtarad tusaalooyin inaa usoo qaadato maxaad rabtaa adiga inaad noqoto inaad tiraahdo taasina ilmahaagii way dhiiri gelinaysaa waxayna u horseedaysaa inuu waxbarashada ku fiicnaado laakiin haddaad garaacdo ood xoog waxaad rabto inaad ku barto ilmihii maskaxaan waa dhimanaya taasina ma wanaagsana isku day usha koowaad inay noqoto ilmihii maskaxiyan inaad u carbiso inaad madaxa u salaaxdo inaad soo dhowaysato saaxiib inaad la noqoto aadna noqoto labadiinana aad noqotaan laba qof oo iska warhaya laba qof oo isog hooyo ubadkeedii aan ka warhaynin waa dareemi kartaa culeyskii caqabadda ay la kulmayso tusaalooyin dad fara badan waxaan maqalnaa hebel iyo heblaayo markaasi ubadkoodii farahooda waa ka baxeen maxaa ka bixiyey iyaga ayaa ka bixiyey waalidka mas-uuliyaddii saaran hadduu gudan waayo taasi waa culays iyo caqabad waa ubadda aad dhashay oo aan ku maqlaynin oo aan ku dhegaysanaynin meesha aad u dirta aan ka soo baxaynin waxa aad u dirta aan soo qabanaynin taas maxaa keenay isweydii waxaa keenay adiga ayaan barbaarinta ku fiicnayn ilmahaagii markuu weynaaday mid wuxuu noqday madawara mid wuxuu noqday markaasi iska ansasacay oo meelahaasi markaasi waxa khaldan iyo waxa saxsan aan ku kala leexanaynin wax aan kala garanaynin dhaqan wanaagsan aan lahayn taasina barbaarintii ayaa kaa xumaatay ilaahay baa wax hagaajiya dadaalse ayaa lagaga baahan yahay had iyo jeer ilaahay caqli buu ku siiyey cilmi buu ku siiyey maskax buu ku siiyey indhuhu ku siiyey dhaguu ku siiyey wax walba inaad wax ku qabsata ayaa la daba haddaad ubadkaagii kaga dhigi weyday dad wanaagsan oo aad ku tarbiyan weyday dhaqankii wanaagsanaa iyo waxyaabihii wan wanaagsanaa ee rabbi subxaanahu watacaala kuu jeexay ee uu ku yidhi waddadan mari ubadka barbaarinta caynkana mari haddaad marsiin weydo dhaqankii wanaagsanaa ee aan ka dhaxalay suubanaheenna naxariisiyo nabadgelya korkiisa ha haatee nebi maxamedna aad tusi weydo maalinba xadiis hor leh aad usoo qaadan weydo taasi waxa aad noqonaysaa halba aad lagu lisay mas-uuliyaddaadiina waad gabtay waa sii soconaynaa oo qodobkaasi markaasi dhinaca waxbarashada ka hadlaya intaasi ayaan uga soo gudbaynaa waa ayo qofka markaasi ubadka u sheega sida uu u noolaanayo sida uu u wanaagsanaanayo waa waalidka waa macallinka waa qof walba oo wax sheegi kara oo wax gudbin kara ubadkaaga inaad u sheegto habka aad rabto inuu u noolaado waa sidee waa inaad dhahdaa waxaan rabaa meel nolol caynkaasa inaad ku noolaato waxaad rabaa inaad dhahdo in aad noqoto qofka magaaladeennan gaarisayn joogno magaaladeennan mandheerayn ku nool nahay magaaladeenna wajeer qofka markaasi ugu codka macaan qur-aanka akhrintiisa marka imaato inaad noqoto ayaan kaa doonayaa waxaan rabaa nambarka koowaad inaad adigu ku soo baxdo markaasi tartamada qur-aanka ee la qaban doono ee loogu diyaargaroobayo bisha rabadaan markay soo gasho taraawiixda qofka dujin doona masaajidka markaasi ku yaala magaaladeenna masaajidka ugu weyn qofka lagu daba tukado codkiisa qof walba uu dhahaa hebel wiilkiisi miyaa kaas alla ilaahu u barakee inaad adiga noqoto isku day qofka marka ilmaha u sheegaya inuu sidaa noqdo waa iyo waa wax hoos laga soo bilaabo geedka haddaan hoos laga soo bilaabin guriga dhismihiisa hoos laga soo bilaabin wax walba hoosaan laga soo bilaabin kor dabca wax kama dhismaan wax walba waxay u baahan yihiin in hoos laga soo bilaabo lasoo kobciyo lasoo koriyo garaad loo yeelo ma ilaa marka dambe uu qofkaasi isku filnaansho isagii ka gaadhayo uuna u noqonayo qof naftiisii iyo noloshiisii ku filaaday tii ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo ummadda kalena wax wanaagsan kusoo kordhiyey u sheeg qofka ama ilmaha aad dhashay habka uu u noolaanayo habkaad adigu la rabto sida aad markaasi maamuus oo tus waddadan ayaan rabaa hooya inaad marto waddadan ayaan rabaa aabba inaad marto waddadan ayaan rabaa inaad ka leexato tan way xun tahay qodxa badan bay leedahay gacandhi tiro badan baa laga helaa wax badan baa kumudmudi culays iyo caqabad baa lagala kulmaa laakiin tan waa tii wanaagsanayd xaggay kugu ridaysaa goob wanaagsan jannadu ay ugu horrayso dhaqan wanaagsan leh dhaqaalo leh nolol leh markaasi nacfi leh ayay kugu ridaysaa wiil iyo caano gabadh iyo caano ayay soomaalidu ducooyinka ay isugu duceeyaan darajada ugu sarraysa siin jireen taas ayay ku geynaysaa inaad dhahdo ayaa muhiima si ubadkaagii ay u noqdaan kuwa tusaalooyinkaasi ka soo baxa haddaba sidee ilmaha looga dhowraa dhanka kale inuu soo inuu markaasi soo gaadho dhaawac maskaxeed iyo mid jidheed waalidkuse sidayta inuu arrimahani uga digtoonaado isaga ilaaliyo waa ceeb maskax ayay maskaxda ubadka ayay dhaawacdaa waxyaabaha ka midka qaylada isbarbardhigga ilmaha oo aad dhahdo hebel iyo hebel iyo hebel baa kaa fiican inaad ciqaabto inaad dhahdo adigu xisaabtii waad ku liidataa hebelse intaasuu keeno wax dhintay waaye guul guulguulka ayaa ka mid ah ama qofki inaad gulguusho codka ku gulguusho ilmaha aad dhashay adiga ubadkaagii uma roona tusaalooyinka hebel iyo hebel ayaa kaa fiican iyo inaad habka noocani u gulguusho taasise waxay dhexalsiisaa dhibaato qaylada ilmaha markuu khalad ka dhaco ha ku qayliyin ha tusin u yeedh labada dhaban ka dhunko waxaan maxaad u samaysay indhaha adiga oo markaasi aan qayliyanin waxaan inaad ka xuntahay tus kadibna mar dambe ma samayn kartide taasi ilmaha waxa ay tusaysaa ama ay u furaysaa waddo saxsan oo wanaagsan isagiina dhaqan wanaagsan u horseedaysa qaylada marka dambe ilmihii waxa uu samaynayaa inaan meeshii laysku qaylaynin markuu arko waxay uga daran tahay in waxaa khalda waxa uu ogaani waxaan hooyadii ay jeceshahay ayna raalliga ka tahay iyo wax ayna raalliga ka ahayn ilmahaaga ha ku qayliyin qayladu waa ceeb dhaqan wanaagsan ma aha ilmahaaga ha ku samaynin inaa isbarbardhig markaasi aad ku samayso aad dhahda hebel intaasi intaa ayuu xisaabta ka keenay hebel ayaa kaa fiican hebel ayaa kaa wanaagsan hebel ayaa markaasi qur-aanka intaa halkaa darajada ka gaadhay hebel eebuu keenay aduguse waxba maada keenin wax dhintaa tahay asalma doorshaa ha dhihin ooma roona maanta dhiirigeli marka dambe intaa ayaad keentaa ayaan rabaadhe tus ilmahaagii maskaxdiisii inaad kor u qaaddo inaad dhaqankiisii koriso in aad tusto aad u noqoto macalinka ugu wanaagsan ee tusaalooyinka loo soo qaato si aad u noqoto mid wax kobciya ee aadan u noqonin mid wax dila mid wax dulaysta taasina waxay ku dhexalsiin doonaa marka dambe ilmahaagii inuu maskaxda ka koro inuuna noqdo qof yar laakiin caqliga geraadka iyo garashada ka weyn tusaalooyinka kale waxaa ka mid a ilmahaaga inaada ku dhihin erayo markaasi dhaawici kara sida doqon ayaa tahay fulay ayaa tahay tuug ayaa tahay iyo waxyaabo lamidkaa kuwani waa kuwa waxdila bal ka waran ilmahaagii haddaad dhahdo waridhaaf doqonyo waxba ma kala garanaysa ilmahaagii siduu noqonayaa qalbijabbuu dareemayaa alla noo daraynaa marka mararka qaarkood aad maqasho waalid ama markaasi qof ehela oo ilmihii deris kula ah oo ilmihiisii ku dhahaya doqonyo waalidka ayaa u imaanaysaa mararka qaarkood waxbaad weydiinaysaa ilmahaagi waxaad ku dhihi doqonyo taasi sax ma ah doqon ayaa tahay waa erayada markaasi dad fara badan ay isticmaalaan waalidiin fara badan ayna u arag wax markaasi saxya khalad ilmihii waa gagabayaa waa isku xishoonayaa oohin ayaa kusoo istaagaysa waana ciiloonaya taasina kuuma roona taasina ma dhexal siiso maskaxdiisii korniin ma siiso waxaad ku dhahday hebel maad wax iska celisid fulay baa tahay dabcan waa la kala adkaan jiray dadku in geesiyaala iyo in fulayaala waa la isugu jiraa waa la kala xoog badnaan jiray waa la kala qurux badan yahay waa la kala dherdheer yahay waa la kala gaagaaban yahay waa la kala cascas yahay sidaasoo kale dadka inna waa laga adkaa inna waxbay ka adkaayeen marka dhallaanka la yahay inbaa adkaata inna waa laga adkaadaa marka adugu marnaba ilmahaagii ha tusin oo ha ku dhihin wax khalad isaga u arkayo oo fulay ha ku dhihin hadduu wax kaa qaado guriga dhexdiisa wax ka qaado ha ku dhihin tuug baa tahay ee u yeedh waxaan maadaa qaaday dheh mar dambe ma qaadi kartid mar dambe ma samayn kartid mar dambe markaasi uma laaban kartid taasi waxa ay tusaysaa in uu waxyaabo fara badan ka leexdo waa arrimaha aynu ku qaadaadhigayno barnaamijka markaasi hogaanka istaa ee wargelinta bulshada ee saaka anigoo yuusuf gaasa halka idinkaga daadihinaya soo dhowaada ikhyaaray aragtiyada markaasi qaar fara badan oo ka mid a waalidiinteenna dhaqanka wanaagsan ee iyagu waxyaabahan u saaxiibka jecel aragtiyada kala duwan ee qabaan inay nala wadaagaan iyagana waan siin doonaa qaybaha dambe si aragtiyada ay qabaan ee qodobkani ku aadan ay noogu soo biiriyaan barnaamijkana ay qoyb u noqdaan ma aha markaasi in annagao keliya aan isku koobayno star f m hadiya jeer waxa ay mudnaanta iyo muhiimadda koobaad siistaa dhegeystayaasheeda hawada kala jaan qaada ee la socda wararka warbixinada iyo barnaamijyada kala duwan ee ka baxa si ay u noqdaan kuwa soo gudbiya waxyaabaha maanka iyo maskaxda ay ku hayaan xikmadda ah caqligooda iyo garaadkooda iyo garashadooda ku dhex duugan si ay inoola qaybsadaan inoola wadaagaan aan u noqono dhammaanteen kuwa wada guulaysta ubadka waa wada dhalay ubadka dhammaanteen ubad ayaynu wada haysanaa keena aan haysaninna waa ku hameeya inuu dhalo habka uu korin lahaa habka uga fakiri lahaa habka uu dhaqan wanaagsan ugu horseedi lahaa intaba waa kuwo markaasi dhammaanteen in loo midoobo ay tahay waxaa ka mid a waxyaabaha ay tahay hadiya jeerna dad fara badan ay isweydiiyaan in dhaqanka soomaaliyeed ee wanaagsan ee diinta islaamka intiisa badan ku salaysan inaad ilmahaaga barto dhaqanka khaldan inaad ka reebto dhaqanka aad baraysa waxaa weeye inaad barto oo aad u carbiso waxyaabihii dhaqanka soomaaliyeed uu lahaan jiray waxyaabihii dhaqanka soomaaliyeed oo caanka ku ahaa awa gabayadii awa sugaantii noocyada kala kala duwan la ay lahayd ilmahaaga umaada sheegin umaada sharaxin tusaale dhan walba ayta kamaada siinin dhaqankii soomaaliyeed ee kala duwanaa ee nooc walba lahaa midna maxameda uga sheegin taa bedelkeeda waxaad tidhahdaa hebel hebel quraac ma la siiyey orod iskuulkii aad baag ayaad ku rartaa weligaa ma tiri imahayga kaalay buwaagtaadii la soo bax inaan kaa fiiriya ayaan rabaa gadaal dabagal ma ugu samaysay makoo dabagalkaagii ma ku aragtay waxyaabo khalada adoon cananin waxyaabihii ma bartay ama formula xisaab la keeni waayey oo ku adkaatay ilmaha maskaxdiisii inay gasho adugu tallaabo intaad qaaday ilmihii xisaabtii iyadahaydee caynkaasay ma fahansiisay ma ugu celcelisay aabihii baa tay kama daalaysid macalinku waxaa laga yaabaa inuu ka daalo u dhaho berri baad baray adugu laakiin maanta ayaad ka faa'iidaysan oo inta ilmahaagii uu halkaa hoostaada yaallo halkaa hoostaada joogo waxa uu garan waayo adiga ayaa rabaa inaad fahansiiso waxaa la rabaa adigoon garaacaynin oo dilaynin inaad dhahdo maya aabba ku celi sidan ma aha sidan samee inaad dhahdo maya markan waad soo dhadhaweysay waddada aad martay aad bay u quruxsan tahay halkan keli ayay wax kaa khaldameen haddana inaad mid kale ugu sii darto marba mar aad usii guurto marba meel aad sii marto marba wax horle aad tusto taasi waxa ay ku tusi marka dambe inaad gaadho mudnaanta meeshii aad higsanaysay ee ku ahayd safarkaaguna uu ku ekaa waa mid ilmahana u sahlaysa u fududaynaysa u sikhiraysa in uu wixii si fudud oo dhib yar oo wanaagsan uu u barto uuna u noqdo mid gaadhay halkii uu higsanayay mid tegey waddadii uu ku hamiyayey mid ka soo baxay markaasi wixii laga doonayo o dhan aadna dhahdo hadda waad samaysay markii ugu dambeysay uu keenay ama uu soo dhadhoweeyey inaad dhahdo hadda waad soo dhadhoweysay wax yar ayaa kuu dhiman inta kale berri ayaanu dhammaystiraynaa caawa kaalay iska seexo intaasoo ma xifdisanin hay kaalay aan waad dadaashay si fiican berri baynu ku laabanaynaa hadda hayse dhibin maskaxda deji kaalay caabo ii seexo habeen dambe sidii oo kale aad ugu celiso aabbahaas ayaa aabba wanaagsana aabbahaas ayaa ilmo wanaagsan soo saara aabbahaas ayaa ubadkii la rabay ee dhaqanka wanaagsan lahaa ee akhlaaqda wanaagsan lahaa ee edabta wanaagsan lahaa soo saara ilmahaagii waa ku soo daba orda aaba masaajidkan kuu raacay mmmm masaajidka ii raaci maysida iga hadh waxyo kuriga maya taasi ma aha wax wanaagsan taasi inaad dhahdo daahirba ma tiidi xaggeed masaajidka ka dooni ilmahan bar salaada bar sida salaada loo loo dhowro bar waddada loo mara tus habkaa u tukanayso ha ku koobigareeyo oo ha ku arko ha kaa raaca adiga kadibna ha ku noqdo mid garta salaadii gacmaha sida la isu dul saarto sida loo sujuudo sida loo rukuuco sida qofka salaada maraya aan loo hormarin sida qofka imaamka kuwa codkaaga aan kor looga qaadin mar walba ay tahay inuu uga hooseeyo sida qofka imaamka looga dambeeyo sida aan loo hadlin dhaqanka wanaagsan ee masaajidka ka jira ilmahaagii u tababar ilmahaagii tus si aad u dhaxasho waddadaasi wanaagsan tani waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad noqoto aabbo wanaagsan inaad soo saarto ubad wanaagsan inaad keento dad akhlaaq iyo edab iyo dhaqan wanaagsan leh marka dambena aad gaadho darajada ugu sarraysa ee qof wanaagsan oo gaadho ubadkaagii oo kuu wanaagsanaada wax allaa wixii aad tabaysay ee wanaagsanayd ee qalbiga quluubta aad ku dhexaysay aad ka dhex aragtay alla maxaa ka fiican aabbuhu waxa uu jecel yahay ubadkiisu inay noqdaan ubadka ugu wanaagsan in la yidhaahdo hebelow waad fiican tahay waxa uu kasii jecel yahay alla wiilkaas maada dhalay wanaagsanaa habeenkaasi qalbiga ayaa u dega quluubta ayaa u dega waxaadna noqonaysaa qof ka soo baxay darajadii aabbanimo oo gutay ilmihiisii marka dambena intifaacsaday caloolgeel nin walba waxuu gashaduu kala baxaa maanta xoolahaagii haddaad daajiso meel markaasi naqa ama meel doogaada oo barwaaqo ah oo markaa dhimaanyadii iyo gaahaydhi iyo geed walba oo markaasi xooluhu cuni jireen u wanaagsanaa ama geela u wanaagsanaa aad geyso caawa maxaad ku xisaabtami caano xoorle inaad ka maasho caano tiro badan inaad ka maasho taasina waa maamaahdii markaasi soomaalidu ay soo qaateen ee ahayd caloolgeel nin walba wuxuu gashaduu kala baxaa maanta waxaad ubadkaaga gashato ayaad berri markaasi kala bixi haddaad dhaqan wanaagsan u horseeshdo haddaad aabbo wanaagsan noqoto haddaad hooyo wanaagsan noqoto waxaad berri ka maalin ku xisaabtami in aad noqoto qof darajadii ugu sarreeye gaadhay ubadkiisii ay u noqdeen kuwo wanaagsan kuwo dhaqan leh kuwo isku habboon kuwo dhammaantood ka soo baxay waxyaabihii laga doonayey waan sii wadi doonaa oo waxaan soo qaadan doonaa tusaalooyin kale oo ay ka mid tahay sida ayna ubadka ugu wanaagsanayn ugu fiicnayn in waalidka aabbaha iyo hooyadu ay ku dhex murmaan ubadka waa la isqabtaa mararka qaarkood laakiin habka loo xaliyo ayaan iyana sii falanqayn doonaa idinkana aragtiyadiina kala duwan ee qodobkani ku aadan ayaa idin siin doonaa dhegaystayaal oo qaybaha dambe ayaad inala soo wadaagi doontaan oo khadadka tooska ee telefoonada ayaan idiin furi doonaa marka weli saaxiibayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad inaga dhagaysanaysaan barnaamijkii hogaanka star ayaynu ku guda jirnaa ee wargelinta bulshada oo maantaoo kale aad ka dhagaysataan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa subaxan saaka oo kaleeta e dhammaantiiba waxaan idin leenahay meel walba oo aad joogtaan iyo si walbaood inoolo jaan qaadaysaan soo dhowaada waxaana maanta sida hordhicii dhegaystayaashii nala socday waayba la socdeen kuwa haatan nagu soo biray ee raadiyaha mawjada ku duweyna haddii aan xusuusino qodobka aynu maanta ku qaadaadhigayna waa barbaarinta wanaagsan barbaarintu markaasi waa ubadka la dhalay oo lagu barbaariya dhaqan wanaagsan garaad wanaagsan iyo garasho wanaagsan intaba markaasi ilaahay baa garashada iyo garaadkaba bixiya laakiin adugu inaad noqoto qof tusaale u noqda wixii khaldanaa iyo wixii saxsanaa ee caqliga bili-aadanku kala garan jiray in aad ubadkaagii kala barto inaad ilmahaagii kala tusto inaad dhahdo waddadani waa waddadii khaldanayd tanna waa tii saxsanayd taasina adiga waxay ku dhexalsiinaysaa in aad soo saarto dad dadka dalka iyo diintaba anfaca waxaan ka soo sheekaynay waxyaabo tiro badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay usluubta wanaagsan ee waalidku markaasi ay tahay inay ubadkooda hormuud uga noqdaan baraan ay ka mid tahay salaada dhaqanka wanaagsan ayna markaasi tusaale ugu soo qaataan nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahtee ubadka inay ku tarbiyeeyaan inay baraan inay ku dhiirigeliyaan inay qaraabadooda bartaan inay qaraabadooda booqdaan deeqsinimada iyo in ay noqdaan kuwo naxariis badan waxaa ka mid ah waanada iyo waxsheega oo iyagu wax qurxiya waxyaabahaan soo qaadana waxaan ka mid ah in waalidku ilmihiisa uu la sheekaysto ubadkiisa uuna isluub wanaagsan u kordhiyo maskaxdana ilmaha uu ka dhigo mid markaasi had iyo jeer uu wax wanaagsan ku shubo waxyaabahaan soo qaadana waxaa ka mid ah waxbarashada waalidku ilmaha inuu kula dadaalo oo ay tahay in aadan markaasi habka loogula dadaalayo inaadan ilmihii ku jasaarin oo aadan ka dhigin mid caqabad iyo culays waxbarashadii aad kaga dhigto laakiin inaad adiga waxbarashadii ku dhiirigeliso oo waxbarashadii aad jeclaysiiso bedelkii ul iyo xoog iyo markaasi hab kale aad u nacsiin lahay waxbarashadiina aad ka horkeeni lahayd waxaan soo qaadanay oo kale waa iyo qofka ay ubadka tahay inuu u sheego sida uu mustaqbalka noloshiisu noqonayo sida mustaqbalka noloshiisa uu ka rabo waa waalidka waa hooyada waa aabbaha waxaan ka soo sheekaynay sidee ilmaha looga dhowraa in uu soo gaadho dhaawac maskaxeed iyo mid jidheed waa in kayrada laga dhowraan dhahnay isbarbardhigga ilmaha kale hebel baa kaa fiican laga daayo la dhaho hebel markaasi intaas iyo intaasuu iskuulkii ka keenay intaa iyo intaasbuu dugsiga qur-aanka ka keenay adigu wax ku dhiirigeli hebel ugu keenay waad keeni kartaa isagana waa keeni karaa markaasi ilmaha ha ku dhihin erayo dhaawici karaa sida doqon ey baa tahay fuley baa tahay tuug baa tahay iyo wax la mida dhaqanka wanaagsan ee ubadka lagu carbiyo bal ka waran hadday isyeelan waayaan hadalkaaga ama hadalkaagii iyo habdhaqankaagu hadalka aad dhahayso iyo habdhaqanka aad leedahay hadday isyeelan waayaan ka waran soo dhibaato ma ah ilmahaagii wax wanaagsan baad u sheegaysaa waxaad leedahay aabbo balwaddu waa xun tahay waxaan lama sameeyo ka waran haddaad xabad sigaar oo dheer intaad soo qaadato ilmahaaga hortiisa aad ku shidato ceeb ka weyn miyaa jirta waa sheekadii soomaalidu ay dhihi jirtay cimrigaaga oo tegey ceeb laguma sagootiyo inta badan qofku markuu qof weyn noqdo waxaa fiican inuu wax walba isagu tusaale u noqdo ilmahaagi dhaqan xun ha u horseedin ilmaha kun hadalla ood u sheegto waxaa maskaxdiisu ay ka qaban ogtahay oo kaga dhegi ogtahay hal ficil oo uu kaa arkay haddaad dhahda ka waran waror taraqi ama kibriidkii iisoo qabo aan sigaarkan ku shitee alla eeb ka weyn miyaa jirta waa maya jawaabtu waa in ilmahaaga waxa xun oo dhan haddaad dhaqan xun oo balwada aada leedahay ilmahaaga ha tusin uuna kaa arkin ha fahamsiinin ilmahaagana marnaba asaga dhaqanka noocaasi waxyaabaha noocaasa hortiisa ha ku samaynin ha ku horshidani guriga qaabdaa laga yaabaa intuu qaad soo qaato inuu ilmihii hortiisa ku qayilo ceebka weyn ma jirto waa habdhaqamo markaasi ay tahay in waalid fara badan ay iska kaashadaan waalidiintu ayna noqdaan kuwo gacmaha is haysta aabbaha iyo hooyada oo saaxiibaa isku wanaagsan isu qalbi furan ixtiraam ka dhexeeya kalgacayl ka dhexeeya iswaaninaya wax isu sheegaya midba midka kale hadal qiimi badan ugu jawaabayo naxariis iyo nolol ka muuqato kalgacayl ka muuqdo kii markaasi nebi maxamed xaasaskiisa caashiya safiya iyo maymuune iyo ramla uu kula dhaqmi jiray ah nebi maxamed ayaa tusaalaha inoogu wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan aan uga dayanayna asagana dhaqan wanaagsan ayuu lahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee sala allahu caleyhi wasalam marka mar walba waa muhiim in ay isyeeshaan waxa aad samaynayso iyo waxa aad tiri hadday kala duwanaadaan taasi ceeb ayay kugu tahay waxaadna tahay qof weyn oo ficilkii ilmihiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii u sameynaya ina islahayn mar walbana ku xisaabtan ilmahaagu waxa aad u sheegtay waxa uu kaga dhegi ogyahay oo ka qaban ogyahay waxa uu kaa arkay ee ficil haanta dad fara badan oo waxaa jira waalidiina ubadka dhexdiisa ku dhex murma ceebka weyn ma jirto ubadka dhexdiisa bili-aadanku waa isqabtaa waa la kala ra'yi duwanaan hooyo ra'yi bay leedahay iyo aragti aabbana ra'yi aragti buu leeyahay laakiin meel lagu xaliya ayaa jirta ubadka dhexdiisa in la isku xaxagto waa ceeb dhaqan wanaagsan ma aha uma roona ubadka aabbahood iyo hooyadooda murmaya aabbahood iyo hooyadooda midba midka kale aflagaadaynayo alla ceebka weyn miyaa jirta waa maya jawaabtu taasi kuma suurtagelinaysa inaad ubad wanaagsan aad hesho ubadkaaga waxaa uu ku carbiyayaa oo uu noqonayaa mid markaasi qof la dhaqmaba uu waayo gabadh hadday tahay nin walba ay guursata afkay goosan wiil hadduu yahay mid lahayn kara ma ah dabeecad nooc kale uu leeyahay waa mid muran iyo markaasi qajajac badan taasina yaa dhaxalsiiya adiga ayaa baray oo sideed u bartay adiga iyo hooyadii hortooda ku murmi jirteen hortooda isku aflagaadayn jirteen taasi ma ah mararka qaarkood biliaadan baa tihiin waa isqaban kartaan waa kala ra'yi duwanaan kartaan laakiin ubadkiina oo idin maqlaya waxba ha isweydiinina xun wax fiican waxaan ka ahayn una idin dhex marin wax wanaagsan waxaan ka ahayn iyo hadallo wanaagsan idinka oo laga yaabo mararka qaarkood in aad wax kala tabanaysaan haddana markay ubadka timaado nin walba hooyadu ha tusto aabbuhuna ha tuso in kalgacayl idinka dhexeeyo wanaag idinka dhexeeyo dhexdiinna wax dhibaata ayna kiti midba midka kale uu aad iyo aad ixtiraam iyo kalgacayl u tusayo ubadkana sidaas ayaa u dana gurigana sidaas ayaa u fiican oo u roon waxyaabaha kalene ee khilaafaadkaana meelo gaara oo gooniya oo idinka aad ku xalisataan idinkoo laydin maqlayn ubadkiinniina ayna makhraati ka ahayn waxyaabaha idin dhex maraya ayaa jirta taasna la suga markeeda iyo wakhtigeeda iyo marka la gaadho waa sii soconaynaa ilmaha ilmahaaga markaasi bal ka waran haddaad ka dhigto ilmahaaga bal ka waran haddaad qofka ku soo booqdo ehelka aad dhahda kan wax dhintay waaye ood ilmahaaga hoos u dhigto taas ma wanaagsana taa bedelkeeda maxaa fiican oo wanaagsan ilmahaaga inaad ugu faantanto aad dhahda ool wiilkan waa wiilkaygii maasha allah wiil ka fiican gabadhan waa boqorad ilaahi hadaayo sida dugsiga qur-aanka ugu dadaashay nambarka koowaad bay gashaa meelaha ugu sarreeyay tahay maanta dhan wax akhrin iyo qur-aan bay ku fiican tahay hooyo gabadh fiican baa tahay waa dadaal badan tahay wiil wanaagsan baa tahay khayr allaha ku siiyo dadkii aad ugu faanto aad dhahdo maasha allah ii dhaha wiilka iyo gabadha labada dhaman aa ka dhunkato alla hooyada iyo aabaha wanaagsan dhaqankaasi ayay leeyihiin kuwaas ayaana ubadkoodii darajo gaadhsiiya hooyo isku laabo adu ma tahay markaasi hooyo fiican aabbo adna sidoo kale ma tahay aabbo fiican dhaqamada caynkani a ma leedahay ilmahaaga ma dhiiri gelisaa maskaxda iyo moraalka ma u dhistaa mid qalbigoodii iyo quluubtoodii dhowra ma tahay mid ka fikira noloshoodii ma tahay mid ilaaliya ma tahay mise mid markaasi waxaa tahay xoolihii loogu soo dhiibay markaasi ee inuu usoo gado ee uu ka soo kaxeeyey miyiga markaasi keenay magaalada intuu intiiba intuu nacfi iyo waxay ku noolaadaan u siin lahaa halkaa la fadhiista marka ay dhammaatana wixii magaaladan la tegay oo waa soo dhamaatay waan iska soo dib ugu soo laabta kaasi oo kale aabbo wanaagsan ma aha arrimahaasi ayaynu ku qaadaadhigaynaa soo dhowaada dhammaantiinba waa maxay tusaalooyinka iyo aragtiyada kala duduwan ee qodobkani aad isleedihiin mudnaan iyo muhiimad gaara ayay leedahay wakhtigani in la raaco in la tixgeliyo waalidku ay tahay inuu waalidku ubadka dhexdooda inay ku murmaan maxay dhexarsiisaa oo ubadka la dhalay waa aabbaha iyo hooyada isku dhex qabta caruurta dhexdooda midba uu yidhaahdo ha ila hadlin ha kula hadli mahaye iga daa qaylada sidan samayn mahayo adi sidan samee murankaasi ubadkana marka dambe qaab kuwa caynkeea ayay ka dhigtaan ikhyaaray soo dhowaada lambarku waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaan mar kale ayaan jeclahay lambarka aad soo beegsan kartaan star f m na markaasi barnaamijkeeda aad kaga soo qayb qaadan karto subaxa saaka oo barnaamijka hogaanka star ee markaasi wargelinta bulshada oo anigoo yuusuf gaasa halkan aan idinkaga daadihinaye soo dhowaada ayaan idin leeyahay lambarku waa eber toddoba mar kale aan idinkugu celiye eber labo saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaa soo beegsan kartaa qeybna uga soo noqon kartaa dhegayste barnaamijka hogaanka sta oo istuudiyaha dhexe ee nairobi ku leedahay star f m si toosa idin kaga imaanaya iminka waxaan jeclahay inaan u baaqo dhegaystayaasha hawada inagala jaanqaada ee khadadka tooska ee telefoonada soo beegsanaya dhegaystahan ayaan jeclahay inaan ku daahfuro halow star f m soo dhowow dhegayste magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay fadlan dhegaystayaal markaasi marka aad khadka telefoonka soo gashaan raadiyaha iska gaabisa ismaqalkeenna u wanaagsanaadno aragtidaadana markaasi horey kasii gudagal adigoo magacaaga iyo deegaanka ku sugan tahay inala wadaagaya marka hore halow star f m salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah waa ku soo dhaweynayaa macalin yuusufkaas boqol toban iyo afarta qur-aanka kariimka ayaan ku salaamaya kal iyo laab sidii wiilkaygaan kuu salaamaya si lamidaan kaaga qaaday macallin baa tahay markaasi waxaan kaloo kuugu hambalyaynaya calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed tusaaladiisa aad noo soo qaaday aadoo weyn markaasi macallin soo dhowow adigu waxaa ka mid tahay markaasi waalidna waa tahay macalinna waa tahay sidaan xog ku hayo marka waxaanba malaynayaa wax noogu dhiman male ninkii raadiyaha dhegaysanaya ma garan aha
maado kasta oo waalid leeyahay waad ka sheekaysay iyo xurmo uu leeyahay ma garan si fiican
ilaahay hakuu sharfaan leeyahay anigu Wa- waxaan ugu daraba ma garanayo Aha.
oday baan hay waayeele carruurtayda iyo carruurtay dhaleen baan hayaa ma garan aha si fiican sida quruxda badan aniga hadda waxaa weeye dadka judbaba oo judbaa igu dhacday markii aad sharaxaysa hadda inuu iga go barnaamijka ma jeclayn ma garan si fiican
waayo haddaad kaga hadasho xaggii diintii xaggii waxbarashadii xaggii aadaabtii xaggii la hadalkii xagga bahdilka iyo niyaddhiska adaa noo dhameeya ma garan waa tahay marka macallinow sidee ayaa dad fara badan waxaan rabaa oo ina dhegaysanayo raadiyaha dhegta ku haya in aad wax badan aan u sharaxno marka sidee waalidku markaasi ubadkiisa uga dhigi karaa kuwo markaasi dhaqan wanaagsan uu dhexalsiiyo uu ku ababiyo uuna baro aha may taleefon maqashaa si fiican taleefonka igala soco wax la dhalay iyo dhul baa magan looyi si fiican
waxa weeye adduunka waa wax yar waxaa joogna qof walba wixii alla ugu talagaluu joogaa si fiican dadka qaar baa xoolaha dabagaloon carruurtaba daneen ma garan aha
in uu markuu uurka ku jiro hooyada uurka ku qaado intay ka dhalayso hooyada aad xanaanayso markuu dhashana asaga iyo hooyada aad xanaanayso waa waajib muqadasa ilaahay na fari aha
waa inaad magac qurux badan marka hore u bixiso si fiican inkastoon weliba jeclaan lahaa ummaddaama la dhihi karin magacan maqlaan u jeclahay magaca nebi maxamed maxamed aan u jeclahay ma garan si fiican maasha allah magaca kale oo aan sii jeclahay waa faadumo rasuul oo gabadhiisii ahayd ma garan si fiican maasha allah magacyada lala baxayo hebel hebel iyo fu'aad iyo geeda kasoo dhaca iyo magacyadan hadda meel ay nooga imaadeen aan doyna in laga baxo kuweenisa hore oo xaq ahaa la wado waa tahay cunuga markuu afbarto diinta inaad ku afbarto iyo aadaabta kan waa aabbaha kan waa hooyada kan waa adeerka kan waa wowa kan waa ida kan waa ehelka kan waa deriska inaad halkaasay ta'abiyo iyo markuu bilaabo ku barto waa tahay bal ka waran markaasi usha markaasi iyo qofka inaad waaniso ood wax u sheegto maskaxda aad dhahdo waxaan waxaan mar dambe ha u laabanin waan ku jeclahay inaad dhahdo iyo inaad garaacdo ood markaasi ul ku wada kee markaasi macquula keese saxsan waa ku- anaa kuu kala saaraya haye noo kala saar waa waxaad noo akrisay waxaa weeye ul hal ma noqoto haye xoolaha maaragtay bahaayinkii aha marka adoo ul wadata aad soo gashay neefka intuu booduu jeexaa hortiisa si fiican wax bini aadan oo nafleeyahay waad garanaysaa ul inayna xal noqonin waa tahay caqligii wanaagsan itaal inuu ka rooyaa bal eegoo u fiirsada waa beri baa dhihi jirtay aha caqliga wanaagsan waa inaad cunuga waaniso waa inaad wax u sheegto waa inaadan dilin waa inaad hadduu qaldamaad qaladka ka celiso waa inaad cayda barin waa inaad sidaa sheegaysa masaajidka markuu kuu raaco daahir matiin aadan dhihin waa inaad gacanta ku hayso markuu wax aad aragto inuuna baranaynin waxabaad barataayo dadaal inaad ka aad niyadda u dhista ma garat waa tahay deriska inuuna cayin dadka ka waaweyn inuu xusmo siiyo abti iyo adeer iyo ayey iyo habar yar iyo eedda inuu yidhaahdo Mhm.
adigana keliya laabaad ugu shaqayso oo aad tahay mirihii la dhexlila mustaqbalka haddii adduun iyo aakhiraba kaa dambeeya aad ku xisaabtan waa tahay laakiin tuuyow bax wax ma taqaanid ey baa tahay maxaan wax kuu siinaya maxaan hooyadaa u guursanaya waa kelmadaha aan ani isoo jiidan ma garad waa tahay aniga wax kastoo hadda i weydiisay waxay daaqa wixii adiga adsaaka noo akhrisay ma garad aad iyo aad baa u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa faahfaahintaasi qiimiga badan eed ina siisay aad buu u mahadsan yahay macalinku xaga dheer ayaan markaasi kaga warqabay waa se uga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee uu inoogala soo qayb qaadatay weli saaxiibayaal star f m baad dhegeysaneysaan codka gobolka waqooyi bari isaguna waxa uu inoo sharaxay waxyaabaha markaasi waalidku inayna ushu markaasi xal ahayn ayuu inoo sheegay aynan tahay inaan qaadano taa bedelkeedana dhaqanka wanaagsan ee ilmaha inay tahay maskaxda iyo caqliga in laga koriyo waxa saxsan iyo waxa khaldan ah la kala baro si uu u noqdo mid waxtar leh mid wax anfaca mid wax soo kordhiya mid markaasi wax laga faa'iido dhegeystayaasheenna qiimiga badan ee hawada inagala jaanqaaday ee kaleeta ayaan kusii soconaynaa markaasi maadaama dhegeystayaal fara badan khadka tooska telefoonada ay soo buuxdhaafinayaan waalaikum asalaam waraxmatullah soo dhawow dhegeysta magacaaga halka ku sugan tahay waa cabdullaahi baadiro oo jooga madheera khaasatan libixiya cabdulaahi ow si mugya miisaanlan kuu soo dhaweynayaa waa aad baan ku salaamaa midda ugu horraysa waa kaa qaaday saaxiib maxaa yeelay arrintaa hadda maasha allah maasha allah arradaa hadda meeshaan aaday arrintii ugu weyn tahay waa tahay
aad ka sheekaynahay subaxa si fiican Aa, janno allah geliye hooyaday beri hore maxaa i- gacanta intaa i qabat iyadoo ugu dhufin ay dhihi jirtay abowey car dheh car car hood dheh walaalka abowey dheh waria abo- waa ka wey abowey dheh ay dhihi jirtay si fiican haddaana maxaaba noqotay cunug intaad aadiis kulaha u yeeraysa aad hoo dhahayd aad dhacda hadda maaha arraa ka dhacda waa ta wiilkii bal ka waran la dhalay oo laleeyahay guriga aabbaha ee bahda yar ma aadi kartid ma tegi kartid maxaa ka doontay marka uu tagana la garaacayo waa la qaraaca mihin meeshaan dhibka ka jira dhib maaha ma u tegi karta lele maamadiyaaba qaraacaysa maxay leedahay cunugay wecel wecel dhale maa afxumada arrada waxa ka jira haddaad arag ilmaha lagu tarbiyeyna khatar waa waa tahay marka arrintaa hadda idaacadan hanuun kuma xirna oo dadka hadda waxay maqli lahaayeen bisay ahaan leedahay ahaa khaasatan libixia dad aad hanuun kuma xirna idaacadda waa tahay marka dadkaasi si aan u fahansiino oo wax badan aan uga helno waalidka markaasi dhaqanka wanaagsan tusaale caynkee ayay ubadka uga noqon karaa sideese ilmaha maskaxdiisa loogu shubi karaa waxyaabaha wan wanaagsan waxa khaldanna looga saari karaa wakhtigana waxaan la soconnaa iskuulaadkii in lay xidhan yihiin carruurtuna ay guryaha ku sugan yihiin sidee waalidiintu macallimiin wanaagsan u noqon karaan iyagu
waxa kastaba hadda cunug maxaa ugu horreeya midda hadda banaanka macalinka aad kasoo qori qafaan akrinka hadda reebaadiya u badan yihiin laakiin qafka midda af ugu horreysa waa af soomaaliga af soomaaliga maanta arradan ku yar aayow iyo aabow qoritaan ma rab Hay.
walaalka waa eeda iyo abtiyow ah, qoraal ma rab hay
arrintiidaa arradan ku yar oo aad inta loo wacgeliyini rabta hadda ay ku xir yihiin waa wax bay ka dareen ka dareen qaadi lahaye waa tahay meelaha tuulooyinka waxaa la sheegayaa dadka markaasi n aabihii oo kale balwadii inuuna kala xishoonaynin oo gurigii la soo dhex fadhiisanayo ku dhex qalinayo halkaa shaal loogu karinayo carruurtii ay arkayaan taasi soo ceeb weyn kuma aha markaasi waalidiinta
waalidiinta aad baa hadda loo dhexroogaa mid hadda aan kaaleha tiyada cunug wixii qashamiyaad wax ka cunaa wariyaa ma dhahay cunug hooaas lee hoodiaas ku raacsan yahay habeenka subaxda aabow qashamiyaad soo qabraad lee qashamiyaad la xaxaabsanaa Waa ta- dhinaca hilaaqay qashamiyaas aa ku hin- hangaarba waxa arrin waa ku weynta aaday ugu weyntahay arrintaas iswaacgelinaya bilaan subaxa maasha allah aad keentay adi dhegaystayaashan waa ku salaamaya intaba waa kaa qaaday aad baa u mahadsan tahay sida quruxda badan ee wanaagsan ee adigana aad inoogala qayb qaadatay aragtidaadana aad inoogu soo gudbisay weli saaxiibayaal star baad dhegaysanaysaan codka gobolka waqooyi bari waa ku mahadsan tahay haddii dhegeyste iminka aad raadiyaha mowjada ku didood nala soo qabsatay barnaamijkii hogaanka star ee wargelinta bulshada oo aan oga hadlayna barbaarinta wanaagsan ee ubadka ayaynu ku guda jirnaa oon uga soo hadlay isluubta wanaagsan markaasi waanada iyo waxsheega waxyaabaha ubadka ay dhexalsiiso in lala sheekaysto ubadka maskaxdooda iyo qalbigooda iyo quluubtooda la dhuuxo wax wanaagsanna lagu shubo faa'iidooyinka kala duwan ee laga dhaxlo waxbarashada oo lagu waaniyo wax loogu sheego iyadoon la garaacaynin la dilaynin la caayaynin la cadaabaynin oon waxyaabo qalqaldan loo soo qaadanayn iyana markaasi wanaagga laga dhaxla ayaynu kasoo sheekaynay waa iyo qofka markaasi ubadka ay tahay in uu maskaxdiisa iyo maankiisa ka dhaadhiciyo u sheego habka uu noolaanayo mustaqbalka waalidka macalinka iyo qof walba oo wax tabin kara ama wax sheegi kara ama wax la wadaagi kara ayaa qof kasta laga doonayaa sidee ilmaha looga dhowraa in uu soo gaadho dhaawac maskaxeed iyo mid jidheed sida qaylada isbarbardhigga ilmaha kale oo dhahda hebel baa kaa fiican iyo waxyaabo fara badan qofka macalinkaa waa fahmi karaa waa garan karaa dhibaatooyinka arrintani ka imaan karta had iyo jeer waxaa muhiima ilmaha inaad ka dhigto kan ugu wanaagsan inaad maskaxdiisa kor u qaaddo maankiisa inaad dhowrto qalbigiisa inaad tixgeliso inaad ka dhigto midka uu yahay mid ka wanaagsan inuu noqon karo ilmaha ugu wanaagsan iskuulka iyo dugsiga qur-aanka ee aynu dhiganay qiimiga badan intaba inaad tusto adiga asagaa ugu hooseeye laakiin doorka dambe tus adoon garaacin buuq iyo qaylo kale aan ku furin inuu isagu noqdo kan ugu wanaagsan dhegeystayaashan dib ugu laaban halow star f m dhegeysta soo dhowow magacaaga iyo goobtaa ku sugan tahay waa ka xumay dhegeystahaasi maana isaleelin xigahan u tallaabi halow star f m dhegeysta soo dhowow magacaagii halkaad joogto
asalaamu calaykum warahmatullah waalaikum salaam waraxmatullah waa ku soo dhaweynayaa
wadhawaya wanaagsan tahay haye waa nin ma ninka ila hadlaya
xasan islaami xasanow masalaani baa joogtaa soo dhowow maanta ubadka iyo barbaarintooda wanaagsan baynu ka hadlayni
waa mahadsan tahay mhm gudagal markaasi qodobka haddaa gudubada haye
horta xa- carruurta waa bulsh lafdhabarka bulshada haye
waxaa muhiimsan waalidiinta ubadkooda inay hal mid ka dhigaan haye
oona ay fursad iyo nafaas ay siiyaan haye waqtiga caweyska habeenkii ay isku meel keenaan carruurta oo wax wanaagsan laga dhacdhayo waa tahay waa tahay waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee aad inogala soo qayb qaadatay fikirkaagana inoola wadaagtay waxyaabaha kaleete ee markaasi bulshadeena soomaaliyeed ku badan waxaa ka mid a ubadka in la kala maro ubadka in la yidhaahdo hebel markaasi waan jecelahay adiga waan ku necbahay markaasi waa arrin ceeba arrintaasi ilmaha maxay ka keenta maxay ku keentaa waalidkii inuu labadii ilmood mid hoosta gashado labadii wi- wiil ee uu dhalay mid inuu markaasi saaxiib la ahaado labadooduba waa da' yaryihiin aad bay u yaryaryihiin labadooduba waqtigii caqli iyo maskax wax ku kala garan lahaayeen kuma jiraan haddaad iyagii midna soo dhawaysato midna aad durkiso maxaa laga faa'iidaa qaab caynkee ah ayayse tahay waalidku in uu ilmihiisa dhammaan u wada simo dhammaan markaasi uu uga wada dhigo kuwo uu wada jecel yahay uu wada dhowrto uu wada ilaashado waase maxay ama xaggay nooga timaaday dhaqanka ah aqalkii aabbaha ma aadi kartid aabbihii baa u yeedhi oo mararka qaarkood wuxuu dhihi hebelow qur-aankii aan kuu mariye maanta xaafadaydii kale ee taas ahayd ayaan joogaahe taa i ugu imow hooyadii markay dhaho aabbaha ii yeedhay xagga ma aadaysid xaafaddaa uma wareegaysid bay leedahay soo dhaqan keennii ma doorsoomin ubadkeenniina halkaasi waxyaabo khaldan uma gudbinayno arrimahaasi soo arrimo ay tahay inaan ka istaagno inaan ka joogno inayna ku sii soconnin inayna ku sii siqin ee aan dib uga guranno soo ma aha soo dhowow dhegeysta magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
halo waa ku soo dhoweynaya dhegeysta magacaaga iyo goobtaad joogto maxaan dhahaa maxamuud salaad axmed halkeed joogtaa marka maxamuud salaad axmed maxamuudow halkeed ku sugan tahay waxaa ku suganay meel balanbalaa eriyadeeda oo Wa- duulaa ku suganay si- wala dhahlaaman si fiican soo dhowow haddii aad guda gasho barnaamijka fiicanay walaalow khayr allah ku siiya nidaamka hadda aad ku socoto waa nidaamkii ilaahay kumana fiicna oo lagu soo dhaqanaynay haye
marka aniga aabbahay khayr allah siiya wuuna geeriyooday ani lafiya konton iyo hadda waxaa jira saddex sano aad oo weyn
sagaal wiil buu ka tegey Mhm.
mid walba midka kale ebow dhabow dhahay dadka isagaa si u tarbiyeyna hal ruux hadda maanta qaad muqadaraad cunay ma jira ninba ninka kale garabka u raaricin walaalaatiin dhammaantiin is wada jecel haa midba midka ka weyn ka xishooda oo xushmeeyo oo ka socda cishooda oo hoo aan dhehaynin oo hebelow dhehayn abow dhehi oo wax walba meelka kale sida aabbi u yooyahsanay taas marka maxay idin dhexalsiiyaad dhihi kartaa
aabbaha annagaa nooga tegay waa barbaarintii aabbe ee markaas waana wax yaraantii ka soo bilowday haa uu nagu koriyey waa tahay raadkii baa raacnay hal ruux oo muqadaraad cunaya ma jira dadka isagaa kulli waa dad culume waa dad kala xishoonay waa dad isku dhimrinay waa dad isjecel waa tahay marka bal ka waran waalidka markaasi marka uu ubadkiisa kala baro kaka we- kuwa kaka weyn uu dhaho hebel ka xishood hebel hadal ha ku celin waa walaalka fadhiga uga kac si qurux badan u sala marka dambe ee ay soo weynaadaan iyagiina maxay noqdaan Ma dhaqankii markaasi ma ka tagaan mise weli sidii unbaa la ahadaa aabbaha hadduu ilmaha si fiican u barbaariyo aha nidaam fiican bay qaadanayin ilmaha kulli way isku dhimrinayin wax isdiriraaya ma laha wax cidoo qaylinaya ma jira cidda khilaaf ma galay si fiican
bilcaantana ilaahay kuma naar hadduu odayga si fiican oo cadaalad u sameeyo ilaahay baa cadaalad iyo la garabgelo ciddu way dhaqnaane waata waalidiin fara badan waxaa laga yaabaa mararka qaarkood ubadkoodii oo da'yar labadii wiile isku xigay midna shanta sano jiray midna lixda sano ama toddobada sano jiray inay midna hoosta soo gashtaan midna ay durkiyaan bal ka waran arrintaasi oo la dhah hebel baan jecla qalad wey ilmaha way ku caasiyoobayeen arrintaa mana isku imaanayeen waa tahay marka ilmihii markuu ilaahay kusiiy rag iyo bilcaanba wixii aa dhashay waxaa la rabaa oday hufan oo cadaalad eh oo ilmihiisu cadaalad falaayo oo ilaahay kuma naar aan kala khiyaanayn inay noqdaan haye ilaa adi cadaalada dee laga waayo ilmaha way kala tegayeen baxdana way kala tegayeen dadku wuu sinacaya si fiican marka dadka waalidiinta waxaa u sheegay ilmaha inay dhimriyaan ilmaha inay maskaxda iyo wax fiican ugu shubaan ilmaha inay xishoodka iyo kala dambeynta iyo baarinimada ay baraan ba ayaa u sheegaya insha allah meel ay joogaan waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee aad inoogala qayb qaadatay fikirkaaga wanaagsan ee saliimka ana dhegeysta aad inoola soo wadaagtay dhegeystaha kale aan markaan jeclahay inaan u wareego halow star f m soo dhowow dhegeysta magacaagii halkaad joogto waa tahay dhegeystahaasi ma aanan ishaleelin waase isku daygiisa waa uu ku mahadsan yahay weli saaxiibayaal star baad inaga dhegeysanaysaan codka gobolka waqooyi bari barnaamijka hogaanka star ee stuudiyaha dhexe ee nairobi idinkaga imaanaya ayaynu ku guda jirnaa waa wargelinta bulshada oo maanta aan kusoo qaadanay barbaarinta wanaagsan ee ubadka oo aynu dhinacyo fara badan oo kala duwan uga sheekaynano dhegeysta haddii iminkaad nagu soo biirtay adiguna aragtidaadu waa inoo muhiim waadna inagala qayb qaadan kartaa oo fikirkaaga wanaagsan ee saliimkaa waad inoo soo gudbin kartaa lambarka aad soo beegsan kartana waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber hallow star f m
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullah waa ku soo dhaweynayaa si mugiyo miisaan leh
ما شاء الله ما معلم سلام وندارة maama xaliimoy soo dhowow
والله وادوا هورتا قاري بركة إيمان إنت دار عبادة لا ينكوغناش aamiin ya allah dhammaanteed ما هي لسبحي والله بالله وعد في أنا كدرنا Mhm.
وأنا في أنا كدرنا الله إذن ولا بركة إذن في علماء عين aamiin ya allah
والله منك بأغل الله راضي هاي سعادة مسكادي سؤدة جنيسين الله إذن دجي aadoo weyn soo dhowow markaasi aynu ku soconno n waalidka markaasi barbaarinta wanaagsan tusaale weliba si gaara hooyadu waa isku xidhihii wax walba waa xidhiidhiyihii waana lafdhabartii iyo halbowlihii marka bal ka waran barbaarinta ugu wanaagsan ee hooyada wanaagsan laga doonaya maxaa ay tahay dadkayna dhegaysanaya haddii aad u sharaxdo maama xaliimo
والله هرت واحد لقد دونا هو يا بابا هات هو يبقى وبرناته إلما درس إن لو معي إلما إنا ولا النقدان مركا يدسي آذاين مركا يسجول آذاين مركا حتى عيار آذاين إني ولا لاتين درساتين قرابتين إن لده hooyooyinka qaarkood waxaa loo sheegaa marka ay xataa masayraan ee odaygu la guursado carruurta inay ku kacaan oo markaa layn ay ku bilaabaan bal arrimahaas iyaga ka waran
والله هرت ما في أنا أيدي أديك تعدى إسكود عن إلما وجوه إنا إسكود عن ما هو في أنا aha
marka de waxaa laga yaabaa nimanka baqaar isku mid maahana ilmo laga yaaba inuu asaga u sheegay dhibkaasaa jira inuu dhaha aha laakiin hooyo sideedaba way kala qartaa ilmaha iyo aboon waa tahay
marka hooyooyinka waa dadaaleena laakiin ninka dhaqso waxba dhibkiisa qarini karin waa aabba waa tahay
anaga sidaa in horta shaksi ahaan aniga horta ilmahayga hadda ayakoo weyn yihiin ayakoo yaraayeen saaxiiba malaahi waaba la sheekaystaaba waa tahay saaxiib baad la tahay taasi maxay ku dhexal siisay marka ilmaha sidooda waa lala saaxiiba nin hadda agtayda ka tagaan dha inio ilmahaada weli ma la sheekaysta ma la saaxiibta waa maya haye si fiican waana deriskay waa tahay marka ilmaha marka waad la saaxiibtay ilmahaagii maxaad ka dhaxashay la saaxiibtimaanka ilmahaasi wallahi ilmahadii aadan faa'iido u haysaa maxaa yeelay ayagoo xanaaqsan maba igu imaadaanba waa tahay
marka allah idin barakeeyo muslimiinta kullin waxaan leeyahay ilmaha lala saaxiibo nin walba cunugiisa isaga dhalay baari allah ugu yeelan ilaahay ugu baryaa marka kheyra idin insha- insha idin arkin waa mahadsan tahay maama xaliimo sida quruxda badan ee wanaagsan ee aad inoogala soo qayb qaadatay waa ku mahadsan tahay iminka waynu kusii soconaynaa iskuulaadkii waa lasoo xidhay carruurtii guryahay ku sugan yihiin saaxiibo badan oo kala duwan baa lala socdaa waxaa la aadaa markaasi kubad ilmahaaga ma ka war haysaa ma la socotaa dadka uu saaxiibka la yahay dadka uu markaasi barbaarintii maadaama ay tanna qayb ka tahay in ilmahaaga aad ka warhayso in ilmahaaga aad ogaato in ilmahaaga una kaa khaldamin wakhtiga beerta la galo dad fara badani ay wadadii saxsaneed ka leexdaan wadada khaldan ay qaadaan waa markan oo kale aabbow ma ogtahay markaasi oo wiilkaaga intaad gacanta qabsato dukaankaagii ee meel goobtaadii shaqo aad ka shaqaynaysay adiga ma dhahdaa kaale iraac ani ila soco aniga markaasi iyo aniga labadeenna saaxiiba aniga adi aabbo waan ku jeclahay inaad iga hadha ma rabi meelaha qaldan maxaad ka dooni anaa aabaha inakeen ma dhahda mise waad iskaga tagtaayoo markaasi habeenkiina guriga waa kusoo dheelmataa kama warhaysid ilmadkaagii soo dhawow dhegeystow magacaaga halkaa ku sugan tahay halow star f m waalaykum salaam raxmatullah soo dhawow lula nairobi luley soo dhawow si mug iyo miisaan leh
walaalkay ku salaamayaa Waa ka- Adiga iyo waxyaarta meesha ku jirto oo dhan idin dhegan dhegaysanaysa waa kaa qaaday si mug iyo aad miisaan baana kaaga mahad celinaya barogramka aadka u fiican oo noo keentay soo dhawow Een, waxaan u gartay inuu yahay eh, waalidka tusaale intee leeg buu yahay ilmihiisa aada weyn
Een, koley ani special waxaan ka hadlayaa hooyooyinka hooyooyinka ayaga mas-uuliyad gooni ayaaba ka saaran ilmahooda inay u noqdaan een, ku dayasho wanaagsan cunugaagana mar walba waxa adiga aad tahay unbuu noqonaya inta badan walow ilmo ay jiraan hooyadiis aabihi fiicanta oo xumaaday laakiin inta badan majority aha Een, annagoo kaleeto hadda dumarka oo kaleeto gabar walba in iyada xijaabka xirato si ilmaheeda gabdheeda u noqdaan kuwa xijaabka xirto si fiican Een, waxyaabaha aan aadka ugu xunnaa mararka qaar oo gabdhaha soomaaliyeed aan ku arkaa waxay tahay hooyada iyadoo rab qabto mara yar oo madaxa ku duubatay dee haddana waxay rabtaa gabdheeda inay noqdaan gabdho wanaagsan oo xijaab xirto waa tahay ma dhacayso ilmaha qofka waxa aad u sheegtay waxa uu kaa arko kee inta badan uu ku dhagaa u qaataa waxa aad u sheegtay waxa uu ka arko ilmaha inta badan waxaan is leeyahay waxaad u sheegto waxa uga muhiimsan waxa ay ka arkaan si fiican haddii adigaad xijaabkaaga si fiican oo qurux badan oo sidii diinta ay tiri aad u xirato ilmahaagadan xijaab xira aadan dhihin bay xijaabka xiranayaan waa tahay ilmahaaga haddaadan maaragtay wax balwada uusan guriga uusan ka jirin ayaga inta badan balwad ma yeeshaan aha Een, aabbaha oo kaleeto hadduu asaga balwad leeyahay oo cunug yaraa u arka aabbihiis oo jaad cunaya ama sagaarka iyo sooshid uu yidhaahdo waxaan wuxuu u malaynayaa maadaama aabbihiis uu waxaan ku dhaqmaayo in ayba tahay wax iska normal ah wax lagu faantama inay tahay oo wax dhibaataba aysan ka jirin Hooyadu marka- Hooyada oo kaleeto hooyadu marka sidee aabbahaasi ay tahay inay ula hadasho ay ugu gudbiso waxaan khaldan inuu joojiyo wax ugu sheegto sidii ubadkeeda ay dhashay wanaag ay ugu horseedo aana u tusin dhaqankan khaldan wallahi inta badan waa jiraan gabdho aad u wanaagsan oo odayaashooda markay guursanayeen balwad lahaayeen marka dambeetana balwadii ka jaray kolley Saf.
waxaan isleeyahay hooyo walba kartideeda iyo dadnimadeeda hadduu qofkaas qof wanaagsan uu yahay laakiin balwadale inay siyaroo degan oola hadasho hadduu jecel inuu banaanada soo fadhiisto oo xataa uu meelahaas inuu ka qaylo oo ka qaylo uu jecel inay tiraa tartiib gurigaaga dhinaca oga qayl bal marka ugu horeyso isdaji ay tiraahdo marka dambena isku dayda sidii ay waxaan ugala hadli lahayd oo ilmaha intaysan dhalin xitaa ilmihii ay isaga tusaale u noqon doonaan wiilashoodana ay noqon doonaan kuwa hadhowt aabahood jidka uu maray ee mara ee mari doonaan inay noocyadaas oo kale u tustaysan qaylo Inay- iyo qababac iyo inkaarmina aysan waxba ugu sheegi karin alyaan inay tiraahdo caliyow ama cabdiyow ilmaheenna ma sidan adigu halka u fadhiisanayso kaleetaad rabtaa inaad tusto ma inaad sidan noqdaan baad rabtaa Mhm, tusaalooyin badan inay siiso odagaas waxaa laga yaabaa hadduu ilaahay la doono inuu markaas kasoo hanuuno waa tahay Een, midda kaleeto ayada laftigeed meesha ku jirto xitaa beryahan dambe kule anaga nairobi aan joognaa gabdhaha laftigooda waxaa kusoo badanayo bahal shiishad la dhaho oo bahal yar oo ay qiiq badan sii dayso si fiican Een, haddii marka adiga waxaas aad isticmaalayso hooyoy ilmahaaga mustaqbalka ayagana waxaas wax fiican bay u arki doonaan sida odagaba markuu jaadkii balwada uu leeyahay ilmaha ee loo rabo in looga ilaaliyo ilmahaaga inaad ooga ilaaliso nolosha ilmahaagana mar walba adiga aad horseed u noqoto haddii aad rabto ilmahaaga inay noqdaan kuwo qur-aanka xifdiyo ehlu qur-aan ay noqdaan adiga laftigaaga mar walba ha ku arkaan ilmahaaga adoo qur-aan akrinaayo adoo kitaabka mar walbaba haysta ha ku arkaan waxay u arkayaan markaas wax ayagoo dhanba mas-uul ay ka saaranta in la wada akriyo laakiin haddoo adigooba qur-aanka inaan aqoon inaad barataan aadba u jeedin kitaabna aadan qaadayn ilmahaaga inay ra- noqdaan aad rabto inay xaafidin noqdaan ma dhacayso because ilmahaaga mar walba aday ku fiirsanayaan maxaad ku baaqaysaa Waxaa kusoo marka haray aha aa raalli Ku walaalkii soo.
waxaan ku darayaa ku soo Ee, waxaa kaloo kusoo haray ilmaha een, in la soo dhawaysto saaxiib aad u dhowna lala noqdo Een, waxaad ka dhaxli doontaa ilmaaga markaad soo dhawaysato saaxiibna la noqoto inaysan ilmaaga waxba kaa qarinin wax walba inay kuu sheegtaan kelmadaha wanaagsan iyo hadallada macaan ilmahaaga mar walba quruxeey waa ku jeclaystaan waxyaabo farada ilmaaga inaad ku tiraado taasna waxaad ka dhaxli doontaa mustaqbalka gabdhahaaga yaryarka hadallo iyo kelmado jilicsan nin xun uu ku yidhaahdo ama mid aanan u qalmin oo kale inaysan soo jiidan because ayagoo yaryar baad ku barbaarisay kelmadahan dhan gurigoodaba caadi ka yihiin marka hadhowt wax sabaraysa kuma noqon doonaan taasna waa midda meesha ku jirto midda ugu dambe isku gabagabeynaya waxay tahay waxyaabaha la yidhaha kumbeerinka inaa ilmaha ka ilaaliso aad macnihii ilmo kaleeto haddaad aragtid waa maxaafidin ama maaragtay waxyaabo badan ku fiican inaadan dhihin balaayaa qabtaan inkaarada ku dhacda waxba ma barataan duniinin baa tihiin een ilmahaas kale soo maarta inaadan dhihin ilmahaas dad baa dhalay horumarkaasna gaarsiiyey kuwa adiga aad dhasho oo hadda liidayso ayaa kaaga baaha inaad garab istaagto waxa badan aad ilmahaaga kasoo dhisto mustaqbalkoodan aad wanaajiso marka waxaan kula dardaarmaya hooyooyinka specially gaamgaambisaha guri waa haween hooyo kasto mas-uuliyad gooni ayaa ka saaran ilmahaas aabaha mas-uuliyadda guud baa saaran inta badanna waan maqan yahay laakiin annaga hooyo haddaan nahay gurigii baan fadhinaa ilmihiio yaryaraa baan haysanaa noloshooda dambe iyo mustaqbalkooda iyo aytiinka ilmahaas dambe inay hooyo walba ka fikirto wareega iyo socodka iyo maxay tiri iyo qiila waqaala waxaas oo dhan la joojiyo ilmahana lambar wan laga dhigo mustaqbalkoodana aada maaragtay wanaajiso insha allah aad baan kuu salaa walaalkaa mahadsantahay jazaaka allahu khayr aad baa u mahadsan tahay sida quruxda badan ee wanaagsan ee talooyinkaasi wax ku oolka aad inoola wadaagtay waxaan filayaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya ee luuqadan aad ku hadlayso fahmayana in ay taladaasi wax ku oolka ee gabadhaasi ee naga soo wacday ismaamulkani nairobi ee caasimadda dalka ay qaateen ayna noqon doonto kuwa ay ku dhaqmaan ayna markaasi tala wax ku oola ka helaan waa mahadsantihiin dhammaantiinba dhegeystayaasheenna waa tiro badan yihiin kuwo kale ayaa khadadka ku jira iyaguna talooyin sida aan iyagana fursadda markooda siino halo star f m
alaykum wacalaykum salaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaya dhegeysta magacaaga iyo goobtaad joogto
waa maxamed aadan ooga jooga mombasa maxamedow soo dhawow gobolka xeebta sidee lagu yahay maasha allah waa lagu canya alxamdulillah naqadan naqadan kuwaa gurisiisan alxamdulillah soo xanaagsan aan ku leeyahay subax la mida soo dhawow
waan ku salaamaya adiga dhammaan inta qadka ku jirto oo dhegeysanaysa idaacadana ku xiran waa kaa qaadnay si mug iyo miisaan leh maasha allah waxaan ku leeyahay maanta barnaamij wacan baa wanaagsan baa soo aad noo soo saarteen Ehe, ku soo
maasha allah ne horta waa runta maamadaada aad waxaan ku hadlaya malaho gabadha hadda u dambeysa oo qadkan ka dhegeysanaya oona kula hadleysa horta ha cod soo gabagabeysay si fiican bal aabbayaasha ka waran dhaliil xooggan baa aabbayaasha loo jeedinayaa oo ah in door fara badan oo ay lahaayeen oo aabbanimada ayna ka soo baxaynin hooyadii ayna garab ku siinayn oo ubadkii iyo tarbiyayntiisii subaxiina laga yaabo inay guriga ka baxaan habeenkiina ay kusoo dhilmada ilmahoodi ayna weydiinaynin oo ayna dhehaynin maxaad baratay xaggeed wax maraysaa horta waa jiraan oo horta maxaa waaye silinka hore iyo silinkan isku mid ma aha inkastoo haddii ilaahay u yiraahdee dadka silinka caanaya laakiin wixii ani keeno ama wixii ilaahay uu qoro un la maraayo laakiin hadda maxaa umalanaya waa cashri cashri cusub oo la maraayo dadka maxaa leeyahay horumar iyo hey maxaa la gaaray iyo ilaah kuma leeyahay hey maxaa la gaaray yacni horumar baa la gaaray leeyahay si fiican
laakiin horumar ma ahe waa la dhumay markaan sii arkaya waa la waa la baadiyoobay waa tahay
maxaa anaga odayaasha na dhaleen waxay ahaayeen odayaal waraagsan maasha allah maxaa umalanaya ani hadda kula hadlaayo maxaa jira umalanaya labaatan iyo soddon iyo adii laba sano iyo soddon iyo saddex sano meelahaasaan jira si fiican
nin oday eh, ama nin oo iga daweyn iga arko weligay hebel ma dhihin ma oran hay
soomaali ahaaya madow ahaaya wuxuu ahaadaba si fiican
maxaa ma- ma tarbiyaas yaa keenay waalidka ani iyo dhala aa keenay si fiican
maxaa yeelay waalidka ani dhala weligay hooyo ama hii weligay ma oranin bo hadday hooyo yarto hooyo aan dhahayn
si fiican waa garataa malanya aada u weyn
marka midka dhibkeenta maxaa degan balwadaa badatay marka dhalinyaradi oo dhanna aaba aabayaal ay noqdeen hadda aabayaal ha noqdaan laakiin aab dhal- dhalinyarada maxaa ka aa ka qaali noqotay balwada ka qa- qaali noqotay waa tahay balwadaasi marka waxyaabo fara badan oo khaldan bay keenaysaa miya shaahid shaahid shaahid shaahid maxaa yeelay dhalinyarada dhan waa dhumeen waa dhumeen waa dhumeen hadda waa lumeen kabisa waa tahay
marka ani maxaan leeyahay balka ragga waa dumarkan aniga waa waa xubin kamisi er
aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay waan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee uu noogala qayb qaatay haddaba waalidku tusaalooyinkan tirada badan ee laga soo keeya dhammaantood iyagaa leh ma wanaagsana ma lihin dhammaantood waa wanaagsan yihiin laakiin waxaan aan raadinayna waxaa waye inay sii wanaagsanaadaan inay noqdaan kuwo markaasi barbaarinta ku wanaagsan ubadkooda iyo akhlaaqiya edeb u horseeda dhaqan wanaagsan u horseeda tuso xumaanta wadada saxsan ee tahay in la marana markaasi u jeexa dhaha wadadani waa tii saxsanayd tanna waa tii xumayd ka leexatan qodxay leedahay turunturay leedahay waa lagu dhibtooda culays iyo caqabada lagala kulmaa tan soo mara aabbo wadadan saxsan aabbaha oo ilmihiisa dhiiri geliya garab iyo gaashaan u noqda kala shaqeeya cashiradii qur-aankii bara intuu macallinkii soo baray in la eg habeenkii ugu celceliya soo qabsa kitaabka yidhaahda abelow adina kaalay isagoon ku qayliynin isagoon haynaynin mararka qaarkoodna arrin waxaa jirta dadka soomaaliyeed ayna ku baraarugsaneen qaar fara badan oo ka mid a ay sameeyaan ilmahaaga bal ka waran haddaad ballan u qaado oo tidhaahdo nambarka koowaad haddaad keento aniga meeshii lagu ciyaari jiray meel heble ahayd ee maalinka ciidda keliya aan tegi jirnay ayaan ku geyn haddaad u ballan qaado ka waran oo tidhaahdo waxaayo waxaas ayaan kuu samayn oo waxa carruurtu ay jecel yihiin ee tirada badan ilaah gaadhi markaasi caruureedka carruurtu ku ciyaaraan uu noqdo haddana ballantii mar walba aad uga baxdo waa been aad sheegtay waa wax khaldan ilmahana maskaxiyan uma roona waa arrimo ay tahay inaan ka tanaasulo ilmaha waxaad ka ballan qaado marka uu wixii aad ka rabtay ballan intaad u qaada aad dhahdo waxay waxaas haddaad keento saa iyo saa ilmahaasi dadaal muxuu isugu geynayaa maskax iyo caqliba wuxuu isugu geynayaa in uu wixii aabihii markaasi uu u ballan qaada si uu u helo inuu isaguna waxaa sameeyo adigu ilmihii ballantii hadduu ka soo baxa ka waran adigu oo waalidkii aad ka soo bixi weydo alla ceeb iyo culays iyo caqabad ka weyn miyaa jirtaba aabbihii ballanta qaaday ee yidhi aabbo haddaad saa iyo saa samayso haddaad itixaanka markaasi qur-aanka aad ku baasto haddii aad noqoto qof markaasi qur-aankii dhannaa xifdiyey nambarka koowaad ku soo baxay adiga soo ma ah iyo aniga maalinkaa wax aad u qurux badan baan kaa farxin wiilkii waa dadaalay wiilkii wakhti gabadhii wakhtigeedii ugu tirada badnaa waxay gelisay dadaal aabbaheed wuxuu u ballanqaaday si ay u hesho waa ilmo caruura oo ogow asagu waxyaaba fara badan ma kala garanayo caqli iyo maskax kale hagta ma leh laakiin aabbihii iyo waxa uu jecel yahay iyo wanaagga lala rabo iyo wixii loo ballanqaaday ayaa u muuqda haddaad kaga baxda ka waran waa moraal jabi aabbo iga daabuu dhihin marka dambe markuu wax u ballanqaado waagiiba intaad wax ii ballanqaaday markaan saa sameeyey waad igaga baxday ilmihii maskaxda markaa waxa uu gashani in waxa soo socdana looga bixi doono halkaana waxaa ka bixi doona dadaalkii iyo caqligii iyo sirasirayntii iyo wixii wanaagsanaa ee ilmaha markaasi lagu hagayey ilmaha ballanta aad ka qaado fuli haddii xataa uu ka soo bixi waayo isagii oo wixii aad ka rabtay ee u dhahday keen uu keeni waayo doorkan waaka waan kuu samayn anaa halkaa ku geyn waxaad rabto o dhan waan kuu samaynayaa laakiin mar doorka dambe waa inaad intaa iyo intaa keentaa waa inaad dhahdaa taasi ilmaha maskaxdiisa kor u qaadaa caqligiisay koraysaa garaadkiisay koraysaa aabihiina waxa uu noqdaa mid wanaagsan dhaqamada wanaagsan ee dadkeenna aynu nahay inaan jeexno waxaa ka mid a ilmaheenni in aanan naga arkin inagoo been sheegayna dad fara badani markaad arrintana soo hadal qaada aad bay u yaabayaan bal ka waran ilmahaagii hortaada telefoonkan waxyaaba fara badan buu wataa adoo ilmahaagii hor fadhiya adoo la jooga haddaad been sheegta ka waran oo aad dhahdo adoo gaaris jooga waan maqanahay nairobi baan fadhiya ilmahaaga yaraa usaa kuu fiiriya u dha alla aabahay yaa qalbiga u iska dhaho alla aabahay bal fiiri wuxuu ku hadlay soo kana gaaris nala jooga yaa bal ka waran ceebka weyn maa jirta waa ilmahaagii isagana muxuu samayn doonaa berrika maalin dhaqankaa uu kaa arkay buu ku dhaqmi doonaa beentu waa wax iska cahdi ah buu u fahmi doonaa ogow arrintaas inaad ka digtoonaato mudnaan iyo muhiimad bay leedahay waxayna ku tusinaysaa xumaanta ay leedahay inaad diiddo inaad beenta ilmahaagii aad dhahdo maya mararka qaarkood isku day been ilaahay baa kaa xaaraantinimeeyey rabbi siduu kaaga xaaraantinimeeyey inaad kaaga xaaraantinimaaso ilmahaagiina waa dadkii aad waxbaraysay aad macallinka u ahayd aad korinaysay caqliga iyo garashada rabe inay kaa dhaxlaan garaadkooda iyo garashadoodi iyo maskaxdoodi inaad korisay aad roomaysay laakiin been ha u horseedin soo dhawo dhegeysta magacaaga halkaa ku sugan tahay
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah waa nin ma waa ku soo dhaweynayaa in kastoo codkaagu iga gogo-ayo waxaan filayaa inaad si wanaagsan ii maqlayso waa ku maqla hawadaad ma garanaysaa meel xoogaa hawada ay ka dheer si fiican si fiican gudagal marka aragtidaada
aragtidayda waxa weeye ehe horta waxaad moodaa in laysku tuutuuraayo oo dumarkana mar ay leeyihiin xagga dumarkaana laga haastaa marna waxaad moodaa inay leeyihiin raggiibaa ma garanaysaa haasta aabooyinka aan doorkoodii ka soo bixin haa si fiican.
laakiin dhab ahaantii waxa weeye geedba dhacankiisuu dhalaa haye
haa geedka hadduu cembe yahay cembe unbuu dhalayaa hadduu ma garanaysaa markaasi qariiriyownahay qariiriyowbuu dhalayaa ma garatay si fiican
laakiin anigu waxaan dhihi lahaa Aha.
carruurta hadda joogto waa networking waa networking ma garatay si fiican
marka waxa weeye adigu markaad u sheegtid waxyaabaha fiican aad ka reebtid waxa markaasi adi aadna lagugu soo barbaarinin laakiin waxay ka arkayaan teleefonka wax aanan caadi ahayn Si fiican.
teleefonada waaweyn oo screenka ma garatay si fiican
marka waxaa laga yaabaa dhinaca adigu u wadid carruurta inaysan rabin ama aysan aadaynin ay meel kale adduun kale ay kala jaan qaadayaan ma garatay waa tahay
marka taa ayaa horta daliil u ah carruurta boqolkiiba boqol in ay markaasi carruurta ay baadiyowdo ama Si- ay hallaabaan si fiican.
laakiin dhab ahaantii Aha.
waalid walba waa uu jecel yahay ubadkiisa siduu u barbaarin lahaa oo diinta iyo ma garanaysaa markaasi waddada hagaagsan inuu ku barbaariyo uu jecel yahay ma garatay waa tahay inkastoo ragga aan u badannahay boqolkiiba boqol aan magaalooyinka ama shaqo iyo meelahaasi aan ku maqannahay Eh.
hooyooyinkana markaasi ay xaafadihii joogaan si dhaqan soomaali ahaaneed laakiin waxaad moodaa markaad aad imaadid aad carruurta weydiisid waxaad u moodaa hooyadii inay kaa hor imaanayso ay ku leedahay cunuga hadda uu ka yimaaday anaa arkay dugsigoo ka yimaaday meel hebel buu jiray haddaad soo gashay qaylibaa nala soo gashay oo meel fadhiisoo naga leexo ma garatay waa tahay arrintaasi ka waran marka in hadalkaasoo kale aabihii lagu yidhaahdo ma u wanaagsan tahay ubadkii oo haddana maqlaya
marka taa ayaa keentay hadday dood ni dhex taallo oo caruurteennii iyo ma garanaysaa markaasi ee waalidka labada waalid hadday dood dhex taallo ama ay is-aragsan yihiin waa in laga leexiyaa markaasi een, caruurta sababtoo ah caruurta macalinka haddaa maqashid waa waalidka waxaan anagu barno ayay caruurtani ku hadlayaan ama ay samaynayaan Waa.
marka anigu waxaan dhihi lahaa Aha.
aan ka daayno haddaan laba waalid nahay een, een, dumarkii iyo raggii ama aabba iyo hooyo aan nahay caruurta dhexdeeda inaan isku qabsanno ama aan isku cayno ama ma garanaysaa aan u kala hiilino caruurta waxay noqonaysaa markaasi weji aad u xun bay noqonaysaa waa tahay waa marka tahay waxaan dhihi- Aha.
waxaan dhihi marka inkastoo hawada ay iga yar xun tahay si fiican baan ku maqala hooyinka kaalintooda ha ka soo baxaan sidana waalid aabba haddaanu nahay kaalinteenna ayaan ka soo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaasi waa inoo kala dhigdhigay dhan walbana waa inaga siiyey waxa uu inoo sharaxay wax walba oo wanaagsan iyo waddo walba oo wanaagsan oo waalid laga doonayo barbaarin wanaagsan si loo helo hallow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah waan ku soo dhaweynayaa dhegayste maxamed maxamuud qoorne maxamedow soo dhawow qoonna waa lagu roon yahay wala waan iska fiicanahay alxamdulilah boqolkiiba boqol haye gudagal
horta arrinta waxaa halelay ninka hadda kula soo hadlahay si fiican
iyo dumarka xaggooda ilmaha kama ilaaliyaan mana dhowraan waa tahay raggaa lagu eedeynaya aduma dhinaca dumarkaad qabtaa inay mas-uuliyadoodii gabeen haa markaad shaqada ka imaatood cidda aad imaato ciyaalkii aaw aad tiraad waxay ku dhihi hadda way difaaci bartay kula qaban lahayd oo isku dhinaca ka jiri laheedan way difaacibo waa tahay marka anaaba hadda arkay hadduu taagnaa hadduu masaajka kasoo baxay hadduu dugsiga ka imaado hadduu joogay bay kule ilmihina wareeg buu ku maqan yahay maalaga yaaba waagan inay arkinbo waa kala qarin markaas iyo war beenaa lagaa horkeeni yaa lagaa horkeeni waaba la difaac cunuga markii hal waa dhinacay labada waalid ka jiri lahaa bay isla qaban lahaa in cunuga uu si fiican maaragtay uu u tallay u laylismi lahaa marka waxay ku leedahay anaaba hadda arkay maxaa buuqay waa tahay
marka garabka cunuga meesha ka heli ma arkaysaa aha
marka waa waxaa kaasaa jiraan alxamdulilah waa liska fiican yahay kale marka waxaa fiican waalidiinta ilmaha siduu ninka had sheegay inaysan ku dhex buuqin inaysan ku dhex murmin hal dhinacan ay ka jiraan hataa marka haddii aad qarsatiin waxaa naga dhahay nafteeda ilmaha inay ogaaneen oo aad qarsatiin waa tahay
marka dumarka hadda sidaa wax uma fahansana maarata carruucaga weyn ahaan baa layidhahda marka way difaaci ilmaha inay difaacda keli un bay ayada deebi
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee wanaagsan ee aad inogala qayb qaadatay fikirkaaga wanaagsan ee saliimka ana aad u soo dhiibatay dhegayste waa ku mahadsan tahay weli saaxiibayaal staa baad inaga dhegaysanaysaan codka gobolka waqooyi bari barnaamijkii hogaanka staa ee wargelinta bulshada ayaynu ku guda jirnaa oo maanta aan kusoo qaadanay ooga hadlayno barbaaninta wanaagsan oo ay ka mid tahay usluubta dhaqanka wanaagsan iyo in ilmaha maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa iyo garashadiisa la koriyo kor loo qaado lagana dhigo ilmo wanaagsan waxtar u leh bulshada si aad u noqoto mid waxtar u leh bulshada aabbo bulshada wax kusoo kordhiya caruurtiisiina dhibkii ay lahaayeen iyo wax walba ka magangeliyey waxaa mar walba lama huraana inaad noqoto mid la socda ilmihiisa caqligooda in uu maskaxiyan koriyo inuu kaga qayb qaato waxyaabo tiro badan bulshadu had iyo jeer waxay ku xidhan tahay soomaaliduna ay dhahdaa nin yaraan ku low faray wuxuu lumiye raadicay qofku markuu da-yar yahay isma kala garto laakiin marka uu koro ee maskaxdiisi iyo maankiisiba taabagal ay noqdaan waxa uu kala gartaa waxa khaldan iyo waxa saxsan laakiin waalidka ayay marka ilmuhu uu da-yar yahay mas-uuliyad ka saaran tahay inay dhan walba ka eegaan in ay tarbiyeeyaan oo wanaajiyaan barnaamijka hogaanka ayaad degeysanaysaan maantana aan kusoo qaadanay barbaarinta wanaagsan ee ubadka oo dhegeystayaal tiro badan ay khadadka tooska ee telefoonada soo beegsanayaan waa idinku soo laaban doonaa oo goordhow ayaan mar kale fursad kale idin siin doonaa waa tahay saaxiibayaal intaasi aan uga soo gudubno warkii iyo mawlid maxamed shuuriya halka aad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan dib ugu soo laabanno barnaamijka hogaanka ista ee wargelinta bulshada oo qaybihii markaasi ugu dambeeyey ama qaybihiisi ugu dambeeyey iminka aynu sii gudagelayno waxaynu kusoo qaadanay oo maanta aan uga hadlinay barbaarinta wanaagsan ee ubadka oo dhinacyo fara badan oo kala duduwan aan kasoo sharaxnay dhegeystayaasha ayaynu markaasi qaar fara badan oo kamid a aragtiyada kala duduwan ee qabaan nagu soo beeriyey waxayna ku dhaaraacdeen in intooda badan ay oraahyada kusoo koobeen gacmo wadajir bay wax ku gooyaan in gacmaha la isqabsado dadka markaasi waalidiinta mas-uuliyadda iyo meeqaamka ay mudan yihiin inay ubadkooda marsiiyaan mar walbana ay noqdaan kuwo wax dhowra wax ilaaliya wax tixgeliya akhlaaq iyo edab wanaagsanna ubadkooda u horseeda ayna noqdaan kuwo dhaqanka dhankiisa wanaagsan ubadka ka tusa waxyaabaha khaldan bara wadada markaasi khaldan iyo wadada saxsan sida ay u kala wanaagsan yihiin sida ay u kala fiican yihiin sida wadada wanaagsan ee fiican turunturo qodax iyo wax ku mudo oo gacandhi iyo waxyaabaha la midka aan lahayn ay u tahay meelaha kalena wadada kale khaldanna ay wadada saxsanna ay u tahay mid markaasi wanaagsan oo kuu horseedaysa inay ku geyso ay kugu rido goob nafaqo nacfi waxtar iyo markaasi wanaag intaba laga helo waa kasoo sheekaynay inahaasi oo dhan dhinacyo fara badan oo kala duduwan baynu kusoo sharaxnay dhegeystayaasha ayaynu kusii soconaynaa si aragtiyada kala duduwan ee qabaan ee qodobkani ku aadan iyaguna ay inoogu soo gudbiyaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa dhegeystow qeybna uga soo noqon kartaa barnaamijka hogaanka staa wargelinta ee maanta oo nairobi stuudiyaha dhexe star f m ku leedahay idinkaga imaanaya anigoo yuusuf gaasa idiin daadiinaya idinkuna aragtiyada aada qabtaan ee qodobkani ku aadan ayaan idin siinaynaa soo dhowow dhegeysta magacaaga iyo goobtaa ku sugan tahay waa ka xumay dhegeystaha siimaan ay sahleelin waxaan kasoo sheekaynay isluubta iyo dhaqanka wanaagsan waxyaaba tiro badan oo midba midka kale markaasi uu kabayo oo ay ka mid tahay waalidku inay wakhtigani dadaal geliyaan ubadkooda inay la socdaan xaaladahooda kala duduwan dhalinyaro fara badan gabdho fara badan ama gabdhaheenna qaar ka mid oo inala soo hadlayna waxa ay tusaalooyin usoo qaateen oo ay dhaheen in markaasi mar walba raggu ay kasoo baxaan mas-uuliyadooda ayna ilmaha u horseedaan dhaqan u horseedaan dhaqan wanaagsan oo waxtar leh wax soo kordhinaya dhegeyste fadlan lambarka aad soo beegsan kartaan haddaan idinkugu celiyo waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa qeybna uga soo noqon kartaa barnaamijka hogaanka star ee maanta oo nairobi idinkaga imaanaya anigoo yuusuf gaasa ayaa halkan idinkaga daadihinaya idinkuna qadadka telefoonada idiin furan markaasi oo aad qeyb uga soo noqon kartaa inagolana soo qeyb qaadan kartaa si aragtidaada aad usoo dhiibato fikirka aad qabto aad noola wadaagto aad uga sheekayso oo aad u sharaxdo oo tirahdo wadadaas iyo wadadaas ayaa waalidiinta la gudbo dhaqankaas iyo dhaqankaas ayaana laga doonayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber halow star f m waa ka xumahay dhegeystahaasi khadkii baa ka go-ay oo sida quruxda badan ee wanaagsanna waa uga mahdalanaya isku dayga haddaba sidee ilmaha looga dhowraa markaasi in uu dhaawaca maskaxda waa waxyaabaha ugu daranaya qofka bini aadankaa saameeya qofka da-yarkaa ilmaha yarna waa ka sii xag jiraa ilmaha yar in la jir dilo waa ceeb in la jir dilo suuragal ma aha sharciyadaa ku qabanaya dhaqanka wanaagsan ma ogola ma aha in aad ilmahaagii dhibaato gaadhsiiso waan garaaci waan laadi feed iyo laad baan kala daali maya taas lama ogola taas waxaa ka mid a ilmahaagii markaasi aflagaadada isaga aad kula kacayso oo aad dhahayso nacallaa kan ku yaal aabbahaagii kan ahaa adigaa iscaayayso hooyadaadii kan ahayd sidan aad samaynayso taasi maya suuragal ma aha dhaqan wanaagsan maaha in ilmahaagii ku maqla adoo waxaa ku hadlayana ceeb bay kugu tahay adiga godkaagay biyo kugu galeen kama duwaneed qofka markaasi qof dhintay wax madhaantiis because waxaad samaynaysaa ama sababta ugu weyn waxyaabahaasi oo kaleeto waa wax dhaqan liitaa waa wax garasho liitaa waa qof hooseeya oo kale waxyaabuu ku hadlo waxaa muhiima marka si waxyaabahaasi oo dhan aad uga digtoonaato in aad noqoto qof wax ilaaliya qof wax dhowra qof wax tixgeliya qof tusaalooyin iyo talooyin wax ku oola laga helo laakiin haddaad noqoto qof aan waxyaabahaasi saaxiib u ahayn aflagaadooda ereyo xunxun ku hadla dhaqan aan wanaagsanayn ka dhawaajiya hadiya jeer maya taasi isma bixinayso mana noqon karti aaba wanaagsan si aad u noqoto aaba wanaagsan waa inaa ubadkaagi waxbarashada kula dadaashaa waa inaa ubadkaagii dadaal gelisaa waa inaa ubadkaagii noqotaa mid ka warhaya gabadhaadii guriga kuu joogtay xaaskaaga waa inaad caawisaa ood garab ku siisaa akhlaaq wanaagsan sidii ubadkaagu ay u heli lahaayeen hallo star f m
asalaamu calaykum waa aadan cabdulaahi oo jooga magaalada mandheera aadano waa kusoo dhaweynayaa saaxiib
dhammaan dhegeystayaashii aqliga qaba oo ka soo qayb qaatay idaacadda iyo adigaba in salaamay waa si wada jiraan kaaga qaadnay hadal waa la dhameeyey oo dadkii waa dhameeyey ee, adigana waa dhamaysay ee, waxaan ku dari lahaa ee, in dib loo cusbooneysiiyo dhaqankii hore ee aas-aaskii hore iyo guri waxaa layidhi marka la bilaabaya aas-aaska hoosaa laga soo bilaaba ma garat waa tahay
gabdhaha markii oo la guursanaya marka u horeyso waa waa daris baa lala geji daris baa lala geli jiray oo qaabkeedi iyo ee, habdhaqankeedi iyo waxyaalo unbaa laga fiirin jiray baarnimadeedii waxbaa laga fiirin jiray ma garat waa tahay diinta xaggeedana waa laga fiirin jiray marka wiilkas laf isaga laftiisa haguu ka soo jeedaa iyo alla lehe dhaqankiisa hore iyo aabihiis mabaari buu ahaa iyo waxbaa la dhihi jiray si fiican wixii oo dhan hadda ma laha eh, dad- waxaas gabar baa la moodaa waa runtiisa aa la moodaada la dhihi jiray Mhm.
iyo wiilkii oo sidoo kale oo isna aan qaabka fiican loo fiirinin oo isna saas waxaasna ma wiil bahaa isku dhasay guri isu geey mabaariyaal bay ahaayeen macaasyaal bay ahaayeen firkooda hore macaasyaal buu ahaa midna lama dhax waa ta ka fiirsasho dhanba meesha ma taal maha sheegin baan kuuri waxaas maba la fiiriyo marka- dadkii noocaasa marka maxay isu dhali karaan
waxay isku dhali karaan wax hadda aan dha- aan dha- dhaxalkooda hayna isku dhali karaan oo hadda gacanta lagu hayo oo meelaha marhayo oo dad aan xushmaynayno oday aan xushmaynayno maamo aan xushmaynayno ee, aan la xushmaynayn baa yaa dhici karta waa tahay
markaad saytiin haddaa abuursatay markuu uma soo baxaysa mogta waxaan dhihi lahaa bal dhaqanka hore dib ha loogu noqdo oo gabdhaha gooniha loo fiiriyo oo wiilasha gooniha loo fiiriyo oo markii laisguursanaya hataa soddonka iyo saddexda baariyaal la isku noqdeen oo wax diin leh wax akhlaaq leh wax edab leh ha la isku dhiso si ay wax fiican usoo dhashaan khayr baan kuu rajaynaya waa mahadsan tahay mid lamid a anigana kuu rajaynayaa sida quruxda badan eed uga soo qayb qaadatay oraahdaada iyo fikirkaagan aad inoogu cabirtay dhegeysta waa ku mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheenna kaleete ayagana khadadka telefoonada soo beegsanayaan fursadda sii siinay hallow star f m halo gaasow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah waa ku soo dhaweynayaa gaasow in badan waan ku salaamayaa salaan qadarin iyo qaayo iyo qaymo mudan hasiira macalin afyarow soo dhawow waas
Ee, marka hore waxaa la dhihi jiray ee, xoogaa horta waxaa la akhrisan jiray ma garata qur-aan oo gabadha wixii oo aabbaheed iyo waalidkeeda iyo reerkeeda la garanayo si fiican
faataxadana la maran jiray si fiican
wixii oo dhanba cagtaa lagu gediyey oo maaragta waa la bedelay haye
marka horta waxaa weeye eegan way quraxsan tahay iyo xoogaa maaragta way kala xiran tahay waxan baa meesha taalla haye
geedki waxaa la yidhi orod lagu fuulana waxaa la yidhi ee, maxay Marka- geedkii orod baa looga degaa looga soo degaamiya waa tahay marka maxaa ku dardaarmaysaa ubadka si tarbiyo wanaagsan ay u helaan akhlaaq wanaagsan u helaan korin wanaagsan u helaan maxaad waalidiinta u sheegi lahayd afyarow
in marka u hore laga tashada gabadha aad guursan lahayd waa oo tahay bah ahaan loo fariisto ninka kaa weyn ee walaalkaa aad la fariisato aabbahana aad la fariisato ubadkaynu ka hadlaynaa gabadha guurkeedii guurki waa guurka maalin kale aynu soo qaadanayna oo ka hadlaynaa korintii ubadka iyo barbaarintoodii iyo akhlaaqda wanaagsaneed ee loo horseedayaan ka hadlaynaa maanta
korinta haa korintaaba ugu sii fiicanba ilmaha korinta waxaa weeyo waa inaad jiiraanka aad ka bilowda horta ilmaha korintooda jiiraanka waa inaad jiraanka dhibayo oo kaa soo sheegta aad banaanka ka mar ood ogaata maaragtay cuuga uu raacayo wuxuu yahay ood sana ogaato cashirkii maanta qur-aanka ahe uu aaday inuu si fiican usoo akhrisanayo oo kooxa xun uu raacin gaarida socdaan uu jidka uu istaagin aad jiraanka jiraanka ugu daran ilmaha eegan joogaan jiraankay aad u dhigaan weliba hadda arrintaa haddaan biraan weliba markale noogu soo celisaan yaan soomaali weyn waxaan leeyahay jiraanka iyo Af- ilmaha iyo akhlaaqda la hadlala soc waa mahadsan tahay afyare macalin sida quruxda badan ee wanaagsan waxa uu ku soo gebagabeeyey oo dardaarankiisa ugu dambeeya ka mid ahaa in deriskaagana laga dhowro ilmahaaga in dhibkoodu ay gaadhaan oo laga ilaaliyo buuqooda qayladooda afxumo iyo in mararka qaarkood waxyaalo kaleeto gacanka hadal iyo waxyaalo dhibaata ay gaadhsiiyaan afyare aad baad u mahadsan tahay intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal barnaamijkii hogaanka star ee subixii hore ee saaka inoo soo bilowday barqadana aynu iminka soo gudagallay anigoo yuusuf gaasa idiin soo saaray halkan idinkaga daadihinaya waa ku mahadsantihi dhegeysigiina iyo la socodkiina mar kasta wararka warbixinada iyo barnaamijyada kala duduwan ee ka baxa star f m oo markaasi kan hogaanka aynu ku guda jirno wargelinta bulshada maanta aynu kusoo qaadanay ogaan hadlaynay uu ka mid ahaa inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ammaano alla goordhow cabdulaahi bolosi iyo markaasi barnaamijkii madasha ayaan markaasi aad dhegeysan doontaan